ahlan wasahlan marxaban bikum salaam allahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti gocan wanaagsan idaacaddii star f mcta gobolka waqooyi bare degeysanaysaan kusoo dhawada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan suxil balkan si toos aad uga dhegeysataan idaacadda star f m saaxiib yaal saaka taarikhda waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhawada barnaamijka waa xubinta raadiyo hada waa xubinta wargeysada oo suxil balkan si toos aad uga dhegeysan wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard dabcan waxyaalaha markaas ugu weynaayaan dhegeystayaasha lawadaen halka qeybaha dambe dhegeystayaashan fursada u siinays balsida kusoo kaakicin kuwa barsida maqalka idaacadda oo a sida dhegeysta deegaankaad ku sugan tahay maxaa laga hadalhayaa maxaa ka cusub maxaasla dhex maraysaan saaxib yaal dhammaantiina ku mahadsantihiin dhegeysta qadka telefoonka qeybaha dambe ayaan u siin doonaa bal dhegeystayaasha waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaasha waa hagaag bal wargeyska gacanteeda markan ku jira dhegeystayaal halkan wuxuu wargeyska ka hadlaya saaka faahfaahin markaasi kala duwan uu ka bixinaya oo wargeyska daily nation waxuu halkan wargeyska ka hadlaya uu leeyahay bal dabcan waa u d a jitas of the pols dabcan waxaa halkan wargeyska uu ka hadlaya xisbiga doorashadiisa dhegeystayaal ee u d a doorashada dabcan xisbiga u d a waa koon markaa uu hadda hogaaminayo madaxweyneha william ruuto madaxweynaha ayaa hadda markaasi lagu dirqinaya lagu celinaya in xaaladaha markaasi si deg dega markaas uga yeesho ugana hadlo wax wadanka markaas uu dareemayo marka xisbi ahaan laga hadla dhegeystayaal bal sida wax markaas qabashada bedelka laga doonayo xisbiga in markaas kulankiisa hore u yeesho inta ka hor inta doorashada la gaarin xisbiga uu gelayo ee sanadkan waa bisha labiyo tobnaad ee disembar sagaalkeeda dhegeysta halka kuwa kalena markaas iminkan ay ku dirqinaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in arinta dabcan laga xaal waa inta markaas laga xaalo ama waa in markaas laga xaalo mise laga waramo bal sida wax markaas hadda uu yahay iyo waxa cusbiga iminka la gudboon iyo waliba hanaqaadkiisa tilaabada markaas hadda loo gudboon dhegeystayaal laakiin qaar ka mid hogaamiyaasha ayaa hadda raadinayaan in kulanka markaas dib loo dhigo oo sidoo kale hadda wax markaas shir aan la qabanin sidoo kale xisbiga oo sidoo kale usan kulamo markaasi qabanin taasi ayay soo jeediyeen xisbiga iyadoo dib ay u dhigayaan dabcan doorashada yar ee markaasi la qabto eedoo xisbiga uu qabanayo sagaalka bishan sagaalka bisha waa bisha labiyo tobnaad ee disembar ee sanadkan dabayaaqadiisa dhegeysa sida ay hadda markaasi warbixinada qaar wargeysada labada nacib kala qorayaan ayna ka hadlayaan xaaladda markaasi doorashada yar ee la qabanayo iyo sidoo kale xaaladda markaasi ee doonaysa inay markaasi marka hore laga arinsado iyo weliba sida ku haboon xisbiga markaasi dabcan siduu kusoo galay doorashadiisa iyo waxyaalaha markaasi hadda wadanka ka taagan iyo weliba waxaa looga baahan yahay laga doonayo in xisbiga isbedel hadda uu la yimaado laakiin taasi hadda waxaa wargeysaday qorayaan in hadda dib markaasi loo dhigay oo hadda waqtigeeda markaasi aan la joogin sida wargeyska saaka faahfaahin iyo macluumaad kala duwan uu ku qoraya dhegeystayaal waa hagaaga dhegeysta wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa azimiyo lamoja ayaa markaasi fajac ku noqotay madaxa azimiyo lamoja steven waa raila omolo odinga kadib markii uu sheegay isaga raila in uu sanada labada kun todobaiy labaatanka dhegeysan u tartami doono xilka oo ugu sare ee madaxtinimada laakiin warkan halka soo baxayo ayaa hadda markaasi la sheegaya dhegeystayaal bal sida markale closo misoka uu arintan ay u taageerayo sidoo kalena ay fajac u noqonayso mar kale inuu taageero labada kun todobaiy labaatanka dhegeystayaal arrin layaab ku noqotay raila ayay noqotay dhegeystayaal iyadoo sidoo kale halka kuwa kale xubnaha markaasi la ah azimiyo lamoja ayagana arrintan markaas ay gadaalka socdaan ay ku dabcan ay leeyihiin anagana markaasi waxaa suurtagal ah inaa markaasi la istaagi karno baaba ama raila odinga dhegeystayaal laakiin hadda waxaa la isweydiinayaa shakhsiyaadka marka hore dabcan siyaasadda looga baran aan ku cusubnaa iyo hadda markaasi laga yaaba inay cariiri ku keenaan raila omolo odinga laakiin markan waxaa la fiirinaya laga hadlayaa bal kaalinta ay doorka markaas ka qaadan karo ee calonzo misoka doorashada labada kun toddobiy labaatanka ee raila odinga raila odinga ayaa horaan dhegeystayaal ballan uga qaaday labada kun toddobiy tobankii in markaasuu taageeri doono colonzo misoka sanada labada kun todobiylabaatanwaa sanada labada kun labiy labaatanki kasoo taasi laakiin marka dambe aysan dhicin ay sidoo kale socon weysay iyadoo dhinacyo kala duwan markaasi arrintan looga eegay lana fiiriyey laakiin markaasi raila waa dabcan markaasina colonzo misoka muusan ku qanacsaneyn arrinta markaasi uu waday ama uu sameynayay raila odinga markan waxaa leeyahay gambar gaaban ayuu sidoo kale ugu fadhiyaa oo wuxuu leeyahay wax waliba hadda markaasi ka soo baxo afka raila wuxuu leeyahay waa diyaar oo waan ku wadnaa oo waan soconnaa tan ay haddan la garanaynin waxyaalaha isbedeli doona dhegeystayaal xisbiga odm ayaa hadda markaasi rajo weyn ka qaba in markaasi madaxweynihii waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga in markaasi uu ku hogaami doono doorashada labada kun todobaiy labaatanka laakiin taasi waxaa markaasi sheegaya in hadda aan markaasi aan dabcan waa dib u dhac waa raalli hade taasi oon marka waa haddii ay uusan markaasi xubnihii co principlka ama xubnihii markaasi ugu sarsare ee azmiyo aysan garab taagnin inuusan markaasi socon karin ama sidoo kale uusan tartami karin xilkaasi waxaa hadda markaasi la isbedel markaasi ku imaan doono ayaa markaasi jiri doonaan waxaana halka markaasi sheegeen inay aaminsan yihiin in wax badan ay markaasi isbedeli doonaan sanada labada kun toddobiyo labaatanka dhegeystayaal doorashada wakhtigaas hadda markaasi ay ku ballansan yihiin saaxiibadan wargeysa bogiis afarade asaa ka horeeya waxaa halka wargeyska sidoo kale qoraya dhegeystayaal biden iyo carabta ayaa hadda markaasi ku kala aragti duubnaada dhegeystayaal weerarka markaasi lagu qaado isbitaalka gaza ee ku dabcan inkastoo sheegashadiisa qaar ee markaasi lagu eedanayo dabcan israa'iil inay halkaasi duqeymo ka geysatay dhegeystayaal sida xeerka caalamiga dhigan ayaa markaasi mamnuuca in isbitaalada markaasi la duqeeyo la weeraro dumarkana la dilo dhegeystayaal iyo sidoo kale caruurta waxaana halkan taasi dhaleeceyn fara badan ka dhalatay loo jeedinaya dhegeystayaal dabcan waddanka israa'iil haba ahaatee laakiin halkan sidoo kale biden oo isagana markaas maraykanka hogaaminayo kuna sugan dhegeystayaal wadanka dabcan kuna sugan israa'iil hadda wuxuu markaasi garab taagan yahay sida oo murugada dhibaatada markaas ula qeybsan lahaa dabcan israa'iil waxauna maalinta israel sida isagana cambaareeyey xamaas in ayada markaas weerarka isbitaalka u geysatay ama ay ka geysatay ayadana eedda markaasi dusha laga saarayo isra ra-iisul wasaaraha wadanka israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay isla kuwa qarxinaya isbitaalka waa kuwii dhibaatada ka geystay israa'iil ayuu leeyahay caruurta dadka markaasi laynayay sida hadalka u dhigeen laakiin hadda ma kala caddo ciddii markaasi ka dambeysay dhibaatada weerarka lagu qaaday isbitaalka gaza oo dabcan kubanaan qof markaasi bukaan halkaasi ku sugnaa ay ku dhammaadeen ama ay ku dhinteen duqeyn markaasi loo geystay isbitaalka haddaba waxay sidoo kale gaza ama xamaas ee sheegtay inay markaasi arintan ay dabada ku hayso israa'iil ay duqeynta halkaas ay ka geysatay ayna iska caddahay oona markaasi sheegaysa in hadda jirin sida marka hadda dabcan looga fadhiyo ciddii markaasi sida waa ciddii markaasi ka dambeysay sida markaasi loola xisaabtami lahaa biden ayaa hadda markaasi carabta markaasi la hadlaya kuna kala dabcan ku dirqinaya kana hadlayaan sida markaasi cabajoojin loo sameyn lahaa loona kala dhexgeli lahaa labada dhinac ee israa'iil iyo sidoo kale xamaas halkaas ayaga wacod ku mareen in aysan joojin doonin weerarada duqeymada ee markaas ay ku hayaan ama israa'iil ay ka geysanayso horaan madaxweynaha wadanka maraykanka joe baiden ayaa sheegay in ay taageerayaan sidoo kale garab taagan yihiin sidoo kalena lacag iyo weliba waa lacag aad u tiro badan doolarka maraykanka ee markaas ay ku taageereen dabcan wadanka israa'iil si ay markaasi sheegeen inay iska difaacaan dabcan argagixisada waa sida ayaga hadalku dhigeen inkastoo laakiin hadda wadamada carab dabcan waa wadamada carabta arrintan hadda dabcan wax ka soo baxay ma jirto ee ku aadan mowqifka ay ka leeyihiin mise ka dhanka ah ee dabcan dhanka waa falastiin iyadoo hadda arrintan ayba gacanta kasii baxayso duqeymadana ay sidoo kale sii socdaan ee weliba aada uga geysanayso israa'iil duqeymihii tan iyo markii toddobadii oktoobar ee weerar gaadmo ah ee xamaas ay ku qaadeen dabcan waa saldhigyo ama saldhigyo ee markaas israa'iil ay leeyihiin iyo gudaha sidoo kale ay u galeen meelaha markaasi ciidamada israa'iil ay ku sugnaayeen dadna ka soo qafaasheen qaarna markaasi ay dileen dhegeystayaal xamaas taasi ayaa hadda markaasi fajax ku noqotay wadanka israa'iil hadda ayaa markaasi waxaa leeyahay garab wuxuu markaasi ka raadinaya wadamada kale ee reer galbeedska israa'iil ayaa hadda markaasi waxay dabcan laisku haystaa dhulka dabcan falastiiniyiinta dhulkaasoo la sheegay in ay kun sagaal boqol afartan iyo lixdii ee dabcan si xoog ah oga qaadatay sidoo kalena u goosatay wadanka dabcan oga goosatay falastiiniyiinta taasi ilaa hadda wixii wakhtigaasi ka dambeeyey xasilooni labada dhinac waa xasilooni ma ka jirin labada dhinac waxaana tan markaasi loo kala cusanayaa sababta markaas ilaa hadda wax looga qaban layahay dhegeystayaal warkan waxaa laleeyahay israa'iil ayaa mar isku dayda dhegeysta waa madaxweyne waa madaxweyne waa dabcan ra-iisul wasaarihii mar dabcan mar fog marka oo ra-iisul wasaare ee dabcan markii dambe la dilay oo israa'iil ah ayaa mar ka hadlay arrinta falastiiniyiinta waxaana uu sheegay in dhulkaasi dib loogu celin doono sidoo kalena la kala nabadgeli doono si dhibaatada dabcan xaaladaasi markaasi u kala yeerto laakiin wakhtigaasi ma dhicin kadibna shirqool mishon ah ayaa loo dhigay ra-iisul wasaaraha wakhtigaasi ee israa'iiliyiinta kadibna saas ayuu ku dhintay ku dilay kadib markuu ka hadlay qadiyadda falastiiniyiinta dhegeystayaal israa'iil ayaa marnamo dabcan qofka uu ka hadli karin mamnuucna ay ka tahay arrimaha dhulka in lasoo hadal qaaday falastiiniyiinta dhegeystayaal wargeyska boggiisa koob iyo soddonaad ayaa qoraya wargeyska daily nation madaxweynaha jeynaha ayuu sidoo kale dhegeystayaal halkan wadahadal markaasi uga socdaa waa dhegiisa dhegeystayaal ninka waa ninka lagu magacaabo heshimping ayaa markaasi wuxuu markaasi kulamo wada qaadanayaan labada madaxweyne jeynaha iyo sidoo kale kenya ruto waxaa halkan oo markaan laleeyahay diiradda uu ku saaraya sida markaasi u dardargelin lahaa una ballaarin lahaa wadooyinka waaweyn ee markaasi caasimadda iyo sidoo kale gobolada dhegeystayaal iyo xuduudaha waxaana halkan markaasi ka cad oo kaga dhigan tahay madaxweynaha sida waxa uga qaban lahaa inkastoo arrintan ay kusoo baxeen shiinaha wadooyinka casriga wadooyinka markaasi ay dhisayaan inkastoo laakiin wadanka shiinaha lacag aad u tiro badan wadanka uu ku leeyahay laakiin waxaa horaan wacad uu ku maray madaxweynaha in lacagta deymaha wadanka shiinaha uu dalka ku leeyahay inay markaas wax ka bixin doonaan loona qoondeyn doono sanadmaaliyadeedka waa sanad maaliyadeed waliba ee wadanka markaasi laga akhrinayo mise laga dhaqangelinayo taasuu sheegay inay si deymaha wadanka oga yaraato laakiin tani waxay u muuqata mar kale in shiinaha haddii markaas wadooyin dhisayo in uusan bilaash iskaga dhisaynin mar kale deen ama amaah ee markaasi ku dhisayaan dhegeystayaal oo ballan markaas kala soo gelaya wadanka shiinaha ee madaxweynaha qaaradda afrika ayaa shiinaha ololo xoogan markaasi ka wataa iyadoo tartan iyo lolan xoogan ay iskula jiraan wadanka maraykanka dhegeystayaal waxaana shiinaha uu hadda markaas afrika kusii kalifidaya isagoo markaasi ka shaqeynaya dhanka wax soo saarka dhanka kaabooyinka dhanka wadooyinka dhegeystayaal iyo weliba treynyada casriga ah ee markaasi kusoo caanbaxeen dhegeystayaal shiinaha hadda shiinaha ayaa sidoo kale galaagan xogan oo siyaasadeed markaasi ka doonaya gudaha afrika sidii markaasi ogala wareegi lahaa maraykanka oo inta badan taageera siiyo wadamada afrika dhegeystayaal wargeyska ayaa qoraya wargeyska ee the daily nation waa hagaag balse wax wanaagsan bal saaxiibada wakhtiga ayaan ka luminin balse kusoo kaakaceen ee ku abriseen malka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal haddaba dhegeystayaal ma la socotaa kaalarka ama midibka markaas jaceylka uu leeyahay haddaba maxaa ku garan kartaa midibka jaceylka dhegeystayaal uu leeyahay makan markaas ilmaha dhashaa mise makan markaa gabadha aad ka heshaa adiga maxaad ku tilmaami laheyd midibka laga hadlaya jaceylka dhegeystayaal dadka isqabaa laga hadlayaa midibka markay carruurta dhashaan mise midibka marka gabadha inta badan adiga sidee ay kula dhaqmato ay sidoo kale kuu daryeesha miyaa laga fahmi karaa waa sidee tartan waa dabcan dagaalka laba dhinac markaasi uu qofka uu kusii xoogeysan karo macnaha loola jeeda dhegeystayaal dagaalka lagama hadla kan markaasi feerka iyo waxa lagalama hadlayo laakiin markaasi qofka uu markaasi ku difaaci karo qofkiisa qofkaasna sidoo kale ninka uu kaga baarmi karin gabadha marka loo fiiriyo arrimaha jeceylka dhegeystayaal wogee saddexaad ayaa qoraya faahfaahin halkaasi ka akhriso star f m codka gobolka qoybare dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan soo dhowaada waxaan filaya si wanaagsan oo qurux badan in soo in markaasi si wanaagsan lagu soo kaakicay waa sidee xaaladda deegaanka tuulada qaryada aad ku sugan tahay maxaa la hadal hayaa dhegeyste balqadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada si tooska dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan saaxiib baa dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore ee subax wanaagsan star f m soo dhowow subax wanaagsan waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
saaxib waxaa weeya nin la yidhaahdo akhyaar kojo haggaas iyo siday dowla deegaanka soomaalida uu ka soo wacaya ka waran
saaxib yuusuf dowla deegaanka soomaalida waxaan ku dhahay wax dhibaato kama jirto intaan ka warqabo alla subxaana watacaala sida watar kale waxba u kala socdaan haye
dhankaas iyo nairobi iga waran saaxib aad baad umahadsantaa shukran wuu mahadsan yahay nairobi waa dhagdhag xaaladeeda xigaha kale qadka telefoonkan siinaya subax wanaagsan saaxiibka qadka telefoonka ku jiraan siinaya star f m soo dhowow subax wanaagsan
saaxiib yuusuf aadan ku salaamaya walaalkay soo dhowow magacaaga waa cabdiqaasin cabdi cabdimasaajida xaafadda bolaqasab ka waran
walaalow horta aadaan u fiicannahay alxamdulilah waxaan kaa yara codsan lahay qofka markuu soo gala wax yar u yara kaadaya haarakaynin
haye
aadaan kuu salaamaya walaalkay adiga iyo yuusuf bakada iyo maaragta dhammaan wariyayaalka cabdishukri saaxiibkay aan isku jiro walaalkay aan isla jirna asagana mucaawiye oo wajeer county aan isla nahay oo maaragtay ee, xalfadaha iyo meelaha qaarkood ee okay waa tahay ka waran saaka si lagu abristo marka waqtigan u socda haye a- a- marka walaalkay aad iyo aad ay u fiicna xali xogoo rooba baan waa inoo dhaceen nabadaa ka jirta wax balaayo oo jarmada alxamdulilah hadalhayntaynana waxaa waaye m c a weligayn aan soo dooranin oo nagu soo noqoni jirin hadda nagu soo noqday sriibkan oo laba halaad noo qalay aan mahad u celinaynaa maadam maxfuuda cali masaajida m c a geeda aadaan kuu salaamaya shukran aad baad mahadsan tahay reecaali masaajidan anagana waan salaamayna xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow subax wanaagsan waan ku salaamaya walaal magacaaga
hallo subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu xuseen cali cabdi xagar beere ka waran xagar dheera
waa ku salaamay shukran bash bash iyo barwaaqo haye
iskuulkuu beenaan kala hagayo hadda ma garat waa sax wax dhiba kama jira ilaahay wuu noo nabdiyey ma garat mhm
ayaa ma maaragta waa nagu cuslaa qadkaa nagu cuslaa taasaa dib nagu haysa ma garat cafan wax waa laga qaban doonaa
maalintaa ku wacnaan taa in badan baan ku salaamaya saaxiib adiga bakadii shukran xuseen aad baad umahadsan tahay xigaha qadka telefoonka ayaan siinayaa dhegeystayaal Eh, insha allah wax waa laga qaban doonaa laga bedeli doonaa sida hore ayay kusoo noqon doonaa xilibo ee qaadka telefoonada culeesyadooda weli way taagan yihiin star f m soo dhowow magacaaga
halo waa ku salaamaya subax wanaagsan
waan fiican alxamdulilah aadan u fiican dhaga hadlay ka waran
aadan u fiican waan iska fiicannimadan ku barino aan dareen la-aan aadan u fiican si kale caafimaadkiin alxamdu lilah haye
haye
aad baa umahadsan tahay dhagaxley u mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkan siiyo isagana ah, saaxiibada lambarada naga soo wici karaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka qadka telefoonka ku jiraan siinaya star f m eh, subax wanaagsan soo dhowow walaale halo star f m subax wanaagsan soo dhowow hadday ku sugan tahay waa tahay qadkaasi xun yahay star f m subax wanaagsan soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg yuusuf okado waa ku salaam waa xareyn oo jooga gamuudey ka waran kamuudi
inadeerow alxamdulilah nabad baa jirta nabad baan ogahay hadda inta aan ogahay nabad baa lagu soo kaakacay wax dhibba ma jiro haye
waa la fiican yahay buuftaa lagu hayaa wax dhibaan ma jiro marka eh, waxbarashada iyo caafimaadka waa fiican yahay niyo aad iyo aad shukran umahadsan saaxiibkaasi kamuudi inaga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkaasi warkii ayaad maqli doontaan ama dhegeysan doontaan sideedii subaxnimo hadduu iiba haydmo laakiin markan qadka telefoonada saaxiibada iyo daqiiqadaha yar oo inoo soo haray si aan dhegeystayaasha u u dhegeysto bal soo dhowow subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan soo dhowow
wax la mid ah waa fiican alxamdulilah barwaaqaysana ka war caafimaadka alxamdulilah halkay ku sugan tahay
xagar dheer si kaa fadlan raadiya adoo mahadsan fadlan
alxamdulilah barwaaqi saabtiina idinka waa tahay fadlan waa mahadsan tahay ee iska gaaba raadiyaha marka hore kadibna waad ka qayb qaadan kartaa laakiin raadiyo kugu dheer isu maqli karno star f m soo dhowow subax wanaagsan halo sabax walamadii subakad aan salaam in badan shukran
boqoy waa ismaamul gujeer alxamdulilah nabad ayaan ku wabarisan ilaahay baa mahad iskale haye
isu socodka dhanka ganacsiga intaan ka warqabo amniga alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hadalhaynta waa un dhanka muslimiinta xasuuq uu ku socda ilaahay aa ka dulqaada subax wanaagsan aan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha oo odayaasha dhammaantiin subax wanaagsan shukran subax la mid ah gabadhaas wajeer iga soo wacday mahadsan tahay xigaha qadka telefoonka aan siinayaa warkii ayaa soo dhawa dabcan soo dhow isdeedii laba daqiiqo keli eh, ama hal daqiiqo ayaa noo hartay dhegeysta laakiin halkaa daqiiqaha dhegeysta ayaan siinayaa star f m subax wanaagsan soo dhowow
yuusuf bakado subax wanaagsan waa cadoon dhabar salaam neera county ka waran mandera county dhabar
joogii xaaladda waa maasha allah mabaa noo daay taag waxaad moodaa subixka dhowda subix aad u qabow badan waa maasha allah goobtii ganacsiga jooga maasha allah jawi aad u macan yahay taag haye
walaalo laakiin eh, beriyaha idaacad baan kusoo rafaadnay nambarkan ka- oo sideetan ka badan anaga aad u qabnaa laakiin kana noo fiican waa tahay waa la habeenaya waa la hagaajin doonaa qaadka telefoonka dhegeysa ugu dambeeyaan siinayaa kadibna warkii ayaan sii dhaadhici doonaa haye soo dhawow subax wanaagsan aan ku salaamaya magacaaga halo cabdiashaadin salaax halkay ku sugan tahay
shaadin balabala wo ka waran ashaadiin alxamdulilah nabad baa lagu roob baa dhacaya
alxamdulilah soo mardhacay waa mashduuga aad u qabow alxamdulilah haye hadalhaynta u badan waa midda ka socota muslimiinta wadanka oo saasa aad la xubno weedaasan karo nabadaa ku baran alxamdulilah aad baa mahadsan tahay waa tahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa iyadoo dhegeystayaasha aad u- usoo beegsanayaan inkastoo aan arkaya dhegeystayaasha in qadka kale ay- qadka kale ay soo beegsanayaan laakiin weli culays ay Salaamu ku jira calaykum.
qadkaasi wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu yuusuf bakad waa ku salaam waa nin la yidhaahdo cumar kheer oo jooga magaalada mandheera ka waran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan waa berisanay ilaahay nabadgelye waana sii jawiga aad ayaad u degan yahay xali waxaa waaye mandheera xoogo roob yaraan ugu da-ay alxamdulilah marka waxaan leenahay falastiin ilaahay waxaa waaye nabadgelye ha siiye oo waxaa waaye gaaladaanayda dhibaysana ilaahay ha ka qabta ilaahay waxaa waaye ha usoo dira dadkii qaban lahay allah ha usoo diraan leen gaaladan dhammaan dhegeystayaal fm ku xirnay adigaba yuusuf bakad kulli waan salaamaya
shukran cumar khiyaara qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya ku mahadsan yahay saaxib yaal dhammaantiin oo ku mahadsantahi la socodka dhegeysta xulashada star f m cunto gobolka qeybari ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka qeybari dhegeysanaysaan taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo dhegeystayaal aan diiradda ku saara kaga hadalna dhegeystayaal khamiis weliba si toosna halkan aad uga dhegeysataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal dhegeystayaal arrimo fara badan ay diiradda ku saarna kaga hadalna arrimaha qoyska barnaamijka inta badan aalaba waxaa daadiyey anigu ah yuusuf bakad adigana aad ku mahadsan tahay qeybaha dambana dhegeystayaashaan fursadda u siiyaa balse ay uga qeyb qaataan qodobka dooda markaan soo bandhiga dhegeystayaal bal markan haddii aad ku sugan tahay nairobi nabaaxigeed waxaad naga dhegeysan kartaan hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso sidoo kale ku sugan tahay waxaad naga dhegeysan kartaan hal ibir saddex dhibic shan gaariso iyo dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab tanaarifa masalaani iyo sidoo kale faafi saaxiibada waxay naga dhegeysan karaan sagaashan toddoba dhibic hal habasweyn wajeer waxay naga dhegeysan karaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xabasuufta baniisa raamu lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtuna nahay sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balambala meeru madowgaashina dhegeystayaal waa hal ibir laba dhibic saddex marsaabit mooyaale xuduuda ethoobiya sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k applicationka apka sidoo kale halkaas ayaad kala soo degi kartaa saaxib yaal aad ku mahadsantihiin sida wanaagsanna markaas inoo dhegeysanaysaan saaxib yaal waa sidaa barnaamijka oo dabcan inta badan aad ku dhegeysataan kagana dabcan aan diiradda ku saarna kaga hadalna dhegeystayaal arrimaha iyo xaaladaha dhegeystayaal ee ku aadan arrimaha qoyska barnaamijkan ayaa inta badan deerada ku saara bal xaaladda iyo weliba waaqic markaas laga doonaya in qoys walba uu ku dhaqmi karo sidoo kalena ku eh, howlaha ay ku kala fududaan karaan laguna heri karo ni- nidaamka saxda wanaagsan waa- waafaqsan dhegeystayaal xeerka markaasi ku aadan dhanka guurka ama dh- waa dhanka qoyska dhegeystayaal arrimahaas ayaa inta badan diiradda saarna kaga faalloonaa kaga hadalnaa sidoo kalena u noqonaa dhegeystayaal udubdaxaa sida markaasi qoysaska ku wanaagsanaan lahaayeen qoysaskana sidoo kale ay si wanaagsan heer wanaagsan noloshooda ay ku wadan lahaayeen dhegeystayaal arrimahaas ayaan qum- qamiiska diirada qamiista diirada ku saarnaa bal wax badan ayaan isla fiirin doona isla daraasayn doona qeybaha dambe bal markaan dhegeystayaal iyo ogolaad inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijkaas shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay markaasi macaamiisheed u haysa adeegyo wanaagsan inay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan una u siinayaan inay iibsan karaan telefoonka casriga ee foji ayna ku iibsan karaan labaatan shilin maalin waliba safaricom ayaa waxay markaasi doonayaan in macaamiishooda ay ka faa'iideysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union ray oo waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin waliba fursadan ayaa keliya waxaa ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika music telefoonka kayaan ku yaqaanay ka baambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka iyo 2 g 3 g adeega ayaa waxaa markaas la dhaalipa mudhogo mudhogo micin- markaas micnaheedu tahay in tartiib tartiib markaas iskaga bixin doonaan adeega aad dhegeysa tusaale dhegeysa markaad haysato adeeg telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto ayaa waxaad markaas ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub dhegeystayaal googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa oo qarinada googleka sabiro qurux badan aad sidoo kale ku qaadan karta wax badan oo markaas adiga qabyo ka ah wax badan markaas aad raadin jirtay ayaad urursan kartaa mase aad ku heli kartaa waxaana kamid ah dhegeysta sida gabdhaha inay ka baran karaan cuno karinta waa cuno karinta dhegeysta qurxinta cilaanka hargaanka dhigabsa waxa la midka waxaa intaasi kuusii dheer in wax badan markaasi caruurta ka faa'iideysan karaan qaybta markaasi youtube-ka internetka dhegeystayaal waa haddii telefoonkaasi casriga aad haysato waa telefoonka keliga wax walba ka hagaya internet macaamiisha waxaa markaasi laga doonaya inay fiiriyaan in u qalmaan telefoonka union rayin kale fursada lipa mudhoogo mudhoogo tani waxay markaasi micnadu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doonto wejiga hore ee fursa- fursada lipa mudhoogo mudhoogo mdogo si aad u fiirso si aad u fiirso qaraar xidig shan afar afar afar gees kadib wuxuu la liifa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana in markaas sida u dhaqsiyaha badan oo markaas aad ku aado dhegeystayaal kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sha- sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib aad markaas iskaga bixiso haddii aad fursad markaas u haysan inaad hesho waxaad micnaheed markaas tahay inaad haysato telefoon casri waxaana dirada la saaraya dadka aan markaas haysan telefoonka casriga si aad markaas u ogaato inaad markaas heli karto eh, dabcan qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulali pam mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal bar barnaamijka dib aan ugu soo noqono saaxib yaal dhegeystayaal idaacadda star f m haddaba saaka waxaan diirada ku saari doonaa kaga hadli doona dhegeystayaal hadduu eebaha idmo bal arrimaha yurub waxyaalaha markaasi furuunka kee dabcan keena ka hor ayaan isla eegi doonaa dhegeystayaal inta badan eh, dabcan maxay tahay marxaladaha iyo waxyaalaha markaas inta badan dadka markaas ay isweydiiyaan wax mux- maxaa kaga dabcan eh, ka og tahay kana ogaan doontaa arrimaha kus- ku aadan in inta badan uu keeno furiinka dhegeystayaal dhibaatada faraha badan iyo saameynta xoogan ee markaas ay ku keenaan saaxib yaal dhegeystayaal waa hagaag haddaba ma isweydiisay maalin muxuu markaasi guurka u burburay maxaa keenay maxaa sidoo kale dhibaatadii culeysada keenaya maxay u noqon kartaa maxaa lagu asteyn karaa maxay sababtu noqon kartaa dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaan isla daraasayn doonaa laakiin markan kama hordhacayo sheekh cabdallah faaruuq ayaan dhegeysan doonaa dhegeystayaal waa markaas isagoo arrintan ka faaloonaya sidoo kale diiradda ku saara kaga hadlayo bal waxyaabaha fi dabcan waxyaalo waa waa waxyaalaha markaasi eh, furiinka ka hor keena iyo weliba inta badan waxa cidda markaasi sababta u noqon karto iyo cid weliba markaasi een, lagu aaneyn karo ama sababta u noqon karta furiinka dhegeyso bal markan sheekh aan dhegeysanayna kadibna waanu isku soo laabanayna dhegeystayaal arrintaas ayaan sal sii gorfeyn doonaa qeybaha dambe hadduu eebaha idmo dhegeysta bal markan sheekha si toosan aluu dhegeysano si toogan si wanaagsan bal dhegta u raadici dhegeystayaal bal waxa keeno iyo wax markaas aad dhammaanta kaa badbaadin karo waxaa kaa hor istaagi karo markan inaad markaasi ku degdegin fariinka iyo sidoo kale waxa keenaba markan sheekhan dhegeysano وآله وصحبه أجمعين idhegaysanin yahow idhegayso gabar yahay ay ka wada dhexeeyaan nolosha qoyska yegleelayaan mustaqbalka soo socda horey ay u- u yegleeleen laakiin khaladaad badan ay soo wajaheen marka hore waxaad ogaataa nolosha guurka ama aan haddii alla kuu run yahay qoyska dhacdhac iyo khalad laga waayi mayo janno weligeed ahaan mayso mar hoos bay u kacaysaa mar kor bay u kacaysaa maalin waa farxad maalin waa murugo maalin waa isjacayl maalin waa isnac maalin waa la iskaraahiysanayaa maalin waa la isku xiisoonayaa maalin waa laysku dulqaadanayaa maalin laysku dulqaadan mayo heerka noloshaas sidaas sidaad u arkaysid maanta dunida markaad wareegaysid ama aad maraysid diyaarad raacdayda gaari raacdayda markab raacdayda waxaa sii maraysaa bey-ad kala duwan dhir kala duwan buuro kala duwan hawo kala duwan ayaad sii maraysaa sidaa dunidu saa u kala duwan tahaan nolosha qoysku kala duwanta taas meel ku qoran halka waxaa raba inaan xasuusiyo waxaa weeye ninka anoo la hadlaya shan arrimood ka fakir kow labo saddex afar shan shan arrimood ku fakir intaada furniin ku dhaqaaqin in badanoo ka mid a raggeenna dhibaatada la arkay maalin kasta waxay ka sheegtaan dumarkii ayaa sidaa nagu ahaaday ayagaa khasbay ama sababay in la furo ayagaa sidaana ayadaa kana in badan ayagaan weerar ku qaadnaa laakiin xaqiiqadu sidaas waa ka duwan tahay cudurku iyo ib- em, ibtiladu xagga raggay ka soco- ka socotaa wax walba waddadii loogu talagalay ayuu soo u marin ama meeshii ugu dambeysay ayuu ka bilaabayaa iyadoo meeshaas wax wax kale ay ka horreeyeen Ah, farriin buu ku ordayaa iyo bahdil haweenaydiisa isagoon darajooyinkii ama wadooyinkii iyo wadiiqooyinkii ilaahay uu yidhi soo mar markay khilaafka xaaskaada iyo adiga eh, ama qoyska uu ka dhex dhaco ayuu soo marin shan arrimood ayaa ku muhiima u fiirsa cadaaladdan islaamka iyo qiimahan uu islaamku leeyahay cadiimka ah ee in badan annaga ka mid ah ama dadkeenna ka mid ah ay jahli uga sugan yihiin shantaa ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay xaaska haddaad isku dhacdaan isqabataan ay iska kaaweynaysiiso ilaahay wuxuu leeyahay halka intaa saas qodobkan mar qodobka ku xiji kaa ku xiji ha ka gudbin kan koowaad oo ha u gudbin ka labaad adoonka gud eh, ka koobaad wuxuu aada soo marin ilaahay markuu ka warramay raggu inay yihiin kuwa dumarka xafidaya oo bimacnaa quudinaya oo biilaya ha ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wallatii takhaafuuna xaaskii anba haweenaydii aada ka cabsanaysaan nushuusahunna yacni isantaag ama iska inay iskala kaaweyn iska kaaweynaysiiso iyo khilaaf noocaas aad ka aragtid ilaahay wuxuu leeyahay kow qodobka hore waa maxay isla markii furmiya faaciduuhunna waani waanaduna ma ahan awood sheegad iyo naag baa tahay anaa ku leh ma ahan waanada laftirkeeda qalad ka fahmeen faciduuhunna buu ilahay yidhi waa qodobka koobaad markaad xaaska inay xaaskaada isqabataan faciduuhunna Mhm. Ahay, anigu waxaan arkay ee, oo kutubulfiqi ku arkay idinkuna aad ku aragteen baab la yidhaahdo haweeneydu markay ninkeeda khilaafto ama ay ka santaagto laakiin ma arag baab looga hadlayo ninka xaaskiisa markuu khilaafo uu ka santaago iyo axkaamtiisa inkastoo iyadoo kala duwan qodobo ay abwaabta fiqiga ama kutubta ku eh, da- dhex daadsan tahay laakiin baab gooniyo qodobka looga hadlay sida haweenada looga hadlay aan arag laakiin ilaahay wuxuu leeyahay faaciduuhunna waaniya waa qodob koobaad midka labaad waa waanida wax qaban kari weyd mas- haa, waxa wax qaban waaya maslaxadii waxbay qaban kari weyd waa kasoo tilaabay markaas markay wax qaban kari weydo wahjuruuhunna ka haajira weeye ka haajira macnaheed waa maxay lambarka ka bedelo dal kalena oo uga guur miyaa maya biilka ka jara miyaa maya maxay tahay caruurta ku dayaca ku dayri miyaa maya fil madaajic buu ilaahay leeyahay gogash keliya guriga waad ku no- wada nooshiid laakiin isticmaalka gogasha aa oga haajir dhabarka usii jeedi buu ilaahay leeyahay waa qodob waa qodobka labaad soo maaha mid saddexaad baa jira kaa hadduu wax qaban waayo kii koobaad waanadii waxbay qaban kari weyday wakadalika waxaa ka- wax loo- eh, kaloo wax qaban kari waayey een, hajrigii ama inuu gogasha uga tago oo joodar kale halkaa dhigto uu soo isticmaali labadaas waxbay qaban kari waayeen ilaahay wuxuu yidhi wadribuuhunna garaaca garaaca macnihiis waa maxay inkastoo horey aan uga hadlay eh, eh, muxaadara ama kelmo soo socotana garaaca noocaasi aayadu tilmaantay ay soo socoto insha allahu tacaala laakiin macnaha ah, hal macna ama tafaasiirta ku jirta ereygaas macno keliya aan ka qaadano hal macna aan ka soo qaadano macnaheeda kale halkaasaan ku faafin doona muxaadara soo socotay wadribuuhunna waxa weeye yacni haddii alla kuu ronya haddii waanid wax anfici weyday hajrigiina wax anf- anfici waayey garaac macnaheedu waa maxay Garaac- garaac macnaheedu maaha lugta jabi ku tuma maaha feer maaha dhiigka keen maaha eh, jirkeeda dilaaci maaha wejigeeda bedel maaha ilaa ay dhaheen culimmadu waa garaac yacni aan dhiig keenayn oo barar keenayn oo dilaac keenayn oo haddii alla kuu ronya dhaawac kale keenayn waa wax iska yar ah ilaa ay culimmada qaarkood dhaheen in xataa iskaga tegtid ayaa fadli badan Ah, lianna ragga qiimaha badan iyagu waxaan kuma dhaqaaqaa laakiin waa fasax mubaax ah haween kastana maahan waa midda waane iyo wacdi iyo wax kaleba wax anfici waayaan oo xa- xuduudada soo dhaafta waa qodob saddexaad wey ilaahay wuxuu yidhi fa in aطacnakum falaa tabquu calayhinna sabiilan hadday idin yeelaan oo waanadu an- anfacdo ama hajrigu u anfaco ama dalbigu u anfaco wa- wax kale ha kusii raaraadinina cillado kale ha usii raadinina adigu broblem kale ha ku furinin buu ilaahay leeyahay in allaha kaana caliyan kabiira waa saddex soo maahan qaybta kale waa maxay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa waxaasoo dhan wax aynu soo sheegnay waxba qaban kari waaye saddexdaa qodob waxba u tari waayeen haweeneyda ilahi wuxuu yihi fabcathuu xakaman min ahlihi Ay, qof asaga ka socda ninka reerkiisa qof ka socda iyo wa xakaman min ahlihaa iyo in qof xaakima oo garsoora oo xaggeeda ka socdo isu keena in yuriidaa islaaxan hadday labadan qof doonayaan in reerkan ay heshiisiiyaan yuwafiq yuwafiqi illaahu baynahumaa ilaahay baa waafajinaya in allaha kaana caliiman khabiira intaasoo dhan muxuu ilaahay u sheegaya jala jalaalu afartaa qodob wuxuu sheegaya waa gurniin in la iska ilaaliyo oo qoys la baabi'iyo leanna guurku waa heshiiska heshiisyada ugu qaalisan weeye oo aan la furfurin ciyaarna aan lagu furfurin waa ku furayo ah, saana waa iga furan tahay ciyaarta maanta ay ku jiraan ma ahan guurku ilaahay wuxuu leeyahay waani ha furin ha ku bilaabin ka haajir ha yacni haddaan la kuri u hanjab ama waxyaalo kale oo ay wax ku qaato tus ha haddii waxaasoo dhan wax anfici waayaan maxaa la samaynayaa qof reerkeeda ka socda walaalkeeda aabe ama qoyskeeda ka socda iyo qof qoyska ninka ka socda ha isu imaadeen ha gooyeen marka hadday qoyskan wada joogi karaan iyo hadday eh, kala tegi karaan ayagu ha gooyeen labadan hadday doonayaan marka inay eh, wanaag ay keenaan ilahay baa waafajinaya sida wanaagsan soo ma oo midna uso ninka u hiilinaya qaar waxaa laga yaaba qoysaska midna midkan gabadha inuu hiiliyo gabadhooda difaaca midna inuu wiilkooda difaaca marka xal imaan mayo hadday labadan x- niyad wanaagsan yahay ilahay baa xalka waafajinao ilahay leeyahay tabaaraka wa tacaala intaasoo dhan maxaa loo soo maraya waxaa la iska ilaalinaya furiin iyo qoys baaba ah oo duma islaamkeenna wuxuu fududeeyey in qoyska la dhiso wadooyinka lagu helay hal fududeeya leh laakiin wuxuu adkeeyey qoys la dumiyo waxaa la yidhahdaa daawo dab baa u dambeeya mar laga fursan kari waaye mooyaane maya si kale maya waa afar qodob qodobka shanaad muxuu yahay haddaad isfurtaan afartaa waxaan fici waayaan ma cadaawad-ba sida ragga soomaaliyeed iyo qoysaska soomaaliya ay isku sameeyaan maya ilahi wuxuu leeyahy walaa tansawu lfadla baynakum dheeraadkii idinka dhexeeya markaa waa isqabi jirteen naxariistii iyo kalgacaylkii iyo raaxadii iyo nooda noolaashihii idinka dhexeeyey ha hilmaaminina ha hilmaaminina dad wax wax soo wada maraad tihiine colaadda iska daayis soomaalida qaarka waxay ku leeyihin ama ragga qaar waxay leeyihin markii islaantii fura ti xunayd baa furay waa la baryaya maaha saas maaha u ducee walaale waxaa tiradaa ilaahay nin wanaagsan ha kusiiyo haddaan ku anfici waaye Eh, iyaduna waxaa tirada ilaahay gabar wanaagsan ha kusiiyo haddaan ku anfici waaye ilaahay wuxuu leeyahay hadday kala tagaan ilaahay baa mid walba goonidiisa u irsaaqaya wakaasaa niyad wanaag walaa tansawu lfadla baynakum saasuu ilaahay leeyahay walidalika aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan wanaag haweenka ku haysta ama ixsaan kusii daaya walaa tansawu lfadla baynakum allahu akbar xataa markii la isfuriyo waa qodobada wax qaban kari waa daawad meesha ugu dambaysa ay noqoto dab weeye furin u noqdo ha- cadaawadda iska daaya caruurtiina colaadaha kala dhexgelina kala jiidanina adinku colaadaas ku beerinina guryaha iska soo xirinina dadka isku dirinina ninka waxaa la yidhaha islaanta markuu furo inuu meel kasta kasoo xiro islaanta waa xunta anaga qabi jiraa guursan iyo albaabada dhan kasoo xiro maya taa looma baahna fadliga wixiina ka dhexan jiray ha ilmaamin raaxadii kuu qaban jirtay adeegii kuu adeegi jirtay caruurtaada dhasha ha ilmaam ilahi waa kugu dhaarshiyay sidaasuu ilahi leeyahy tabaaraka wa tacaala fa imsaakum bimacruuf aw tasriixun biixsaan ixsaan iyo far ixsaan iyo macruuf maxaa farqiga u dhexey maxay kula duwan yihin macruuf waxa weeye xaqay kugu lahayd kasoo bax markaa wada joogteen ixsaankuna macruufku ka sarreeya oo ixsaanku waa maxay xataa qofka hadduu ku- adiga ku dhibo oo wax kaa wax kuu diido ixsaan u samee xiriiri wey xataa haddaa iyadu ku xumaysa oo isfurteen ha hilmaamin wanaaggiini ka dhexan jiray waagaad nabadda ahaydeen ixsaan marka waa maxay qofka ku xumeeya wanaaji wey wanaaji bal markaad furtid xataa lacag sii baa lagu yidhi meherkeeda sii meherkeeda meehe dheeraad sii gurigeeda iyo reerkooda ay ku tagto gaari ku raacda ayaa lagu leeyahay dhar u gad adigu meherkii baada siinay fa imsaakum bimacruuf macneed waa maxay war waa wada nooleydeene mid walba xaqiisa kan kalaa kasoo baxo macruuf waa xaqi kugu lahayd gabadha sii aw tasriixun biixsaanna waa maxay markaad sii deynaysaan furtaanna wanaaggii macruufka ahaa dhabal ka dhig ixsaan macnaheed waa maxay wax sii meherkeeda sii si wanaagsan oo far- farxada oo fasax ha wadooyinka iyo saaqada kalena ha ka xirxirin albaabada iyo dadka kale ha ku dirin saasuu ilaahay ku leeyahay tabaaraka wa tacaala soma aragtaan walaalayaal nasal allah alcaafiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dadkeenna fahansiiyo sharciganan iyo qiimaha uu leeyahay inuu ilaahay fahansiiyo guurka iyo sharafta uu leeyahay iyo inuu yahay heshiis muqadas ah waxaad maqasheen qaramada madoobaa heshiiskaa gaartay laba taabataan weeye qodobkiisu waa hebel hebel intaas weeye tiradiisu saacadaas iyo sanadkaasuu soo baxay lagu leeyahay yaa ka qaalisan heshiiska noocaas kan guurka ka qaalisan oo ka daahirsan oo ka qiimo badan laakiin waa qiimo tir intaadan ku fakerin furniin shantan qodob ka fiirso amarka ilaahayna fuli
sheekh cabdalla faaruuq aad ayuu mahadsan yahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa mahas- eh, dabcan ayaa dhegeysanaysaan uuna ku mahadsan yahay sheekha Eh, wuxuu leeyahay ka fiirso sh- waa dabcan shax wa- waa shan waxyeelood eh, ka- wuxuu leeyahay fiiri furiinka ka hor intaada markaas aad ku hanaqaadin aad ku tilaabsan dhegeystayaal waa arrimaha fudeedka deg deg hadda markaasi keenay bulshada dhexdeeda ka dhex taagan iyo sidoo kale dhallinyarada hadda markaas iska fududaysay caadada markaasi ka dhintay dhegi- dabcan ka dhigtay haddaba sheekh boqorsoon ayaa isagana ka hadlay wuxuuna markaasi ka hadlayaa bal haweeneyda diida amarka ninkeeda iyo weliba waxa markaasi ay ka dhalan karo iyo weliba cawaaqibka ay marka la kulan ka- la kulmi karto maxay tahay maxaana markaasi keenaya haddaba gabadha sidoo kale burburka burbur burburinta qoyska iyo waxyaalaha markaasi ka dhalan karta ayaa sidoo kale isla eegi doonaa isla fiirin doonaa bal mar kale waxyaalaha dadka inta badan ay ka hadlaan iyo waxa keeno iyo waxa markaasi udubdhaxaadka u noqon karo in la ilaaliyo qoyska Ee, wax badan ayaan soo dhegeysanay dhegeystayaal ee sheekh cabdalla faaruuq oo kasoo hadlay dhegeystayaal waana dhegeys waxyaabaha markaasi furooyinka keenay dhegeystayaal iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi dhegeysta inta badan aan kaga hadlayna saaka haddii ee, dabcan furiinka waxaa soo dedejiyo bal ka waran dhegeystayaal haddii gabadha markaasi gabar wanaagsan ay tahay bal ka waran gabarha hadday ninkeeda iyo sidoo kale carruurtu wanaagsan tahay maxaa ayadana markaasi la gudboon maxay tahay wax markaasi ninka oo asagana markaasi la xanaaqaya haddii markaasi wanaagga loo sameeyo ilaa waxaan ognahay rag badan oo markaasi wanaag badan loo sameynayo wax badan loo qabanayo wax badan wanaag ah iyo weliba wax kasii fiican loo sameynaya haddana san taasi arkeynin oo laga yaabo haddana dhibaato kale iyo weliba caqabado kale markaasi inuu ku hayo hablihii laakiin taasi raggii waa loo fiiriyo oo waa loo qiildayo oo gabdhihii meel baal markaasi loogu xiray oo dabcan aayado qur-aan ah sidaa maqlaysiin inta badan culamada soo deliishanayaan ilaahay qur-aanka sidoo kale qura- dabcan uu ku xusay kuna sheegay dhegeystayaal laakiin ayadana maxaa laga doonaya markan gabadha maxaa laga fadhiya marka oo loogu sii xoojinaya oo markaas haddana leeyahay bal usii wanaagsan oo dabcan u noqo gabar markaasi baariyad ah ninkaada si markaasi buuqa iyo qaylada waa maqlaysa sheekh cabdalla faaruuq wuxuu leeyahay buuqa iyo qaylada waxyaalaha markaasi ka dhasha ayay ka mid tahay arrinka kale tegitaanka furiinka dhegeystayaal iyo weliba dhibaatada iyo xaaladaha markaasi murugada reerka markaasi ku reebi kara dhegeystayaal bal markan sheekh abudalxa asagana arrintiisa kaalintiisa doorkiisa uu ka qaadanaya bal arrimahan inta badan asagana aad ayuu uga hadla diiradana ku saara qoyska dhegeysta bal markana dhegeysana asagana qeybaha dambana dhegeystayaasha fursadda uu siinaya saaxiibaya ama maxaa la yidhahdaa lugihii baa se u belbelaya hooyadu meeshay shaqada ka bilaabayso waa inay lugaha odayga noqdo hadhowta yaa haa ma allahu akbar markay hadhowta ay qolka nabadda wada galaanna waxa ku xiga waa inuu masaaj noqdaa warku waa intaa xaqiiqadu waa nooca ma kaftamayo waan ogahay mawduuca marka laga hadlayo innaga oo ma jiljilcsanin mana fahma inta badan waxaa laga yaabaa in la dhaa wadaadku wuu waashay wuxuu ka hadlaya waa maxay laakiin guryaheenna qaylada ka yeeraysa fiiriya buuqa ka yeeray fiiriya raxmadda iyo deganaan la'aanta ka jirta arka laakiin gabadhaa janna raasanaysaa oo cibaadaya u aragtaa odaygina waaba raalliba oday markuu soo galayna lugaha biyo loo keliyey sariirta markuu tagayna dhabardhabar intii loo seexiyey saliid kulul oo olyaliibaa lagu duugay odaygaasi gabadha ma iloobayaa odaygaa gabadha ma iloobayo xataa islaan kale hadduu hunguri ka galo wuxuu leeyahay talow taas taloo kale ma noqon kartaa wax badan buu soo weydiini laakiin markay gabadhu odayga rafaadiso oo cogi cagiyo ay jilif noqdaan oo odaygoo maantuna caawarsa u galgalanayo aa, waa- ay arkaysa yaada oo aa, aa, uu leeyahay dan ka lahayn oo xagga iskiisii jeedo waxaa weye markuu banaanka aado gabar yar markuu arka wuxuu leeyahay niga wallaahi waaba rafaadaye Se- maaragtay gabar yaroo isku qaboojisaa mid kuu duugta waa la fahmana malayn xadaro marka waa labada dhinacba kana waan la hadlaya kuwana waan la hadlaya marka ilmaha noocaasa gabadhahaasi gabadhaasi guurkay u degdegaysaa waayo gurigoodii bay ka aragtay waxay dareemaysaa guurku inuu wax fiican yahay wax qurux badan inuu yahay wax macaan inuu yahay hooyadeed iyo aabaheed baa tusay dhinac kale soo maaha waxay arkaysaa guurku inuu cadaab yahay qaylo yahay dhib yahay kadibna waxay leedahay aan ka guur la'aado khalaas maba rababa guur mar hadduu yahay guurka ay hooyada la oydo ya oy ilinta kala daadanayso aabbahay hooyada rabaxa kaga soo goynayo uu khaylayo afaraatan saac guurka hadduu noocaa yahay maba rababa nin marka waalidow innagaa carruurteenna guurka jeclaysiin karna innagaana necbaysiin karna markaa si fiican loo fahmo saddex su-aalood baa idin weydiiya xusuusta ta koobaad ta koobaad yaa xusuusta adigu kuma jirto sheekh adu waa qortay allah ku barkay yaa yaa garan kara su-aasha koobaad maxay ahayd inaad ila socotaan in kalaan rabaa inaan ogaado su-aashii koobaad een ka soo bilownay muxaadaradeenna maxay ahayd mise ku soo bilaaba haddana maxay ahayd ma sheegaysaa Ah, qoyska hoose oo muxaadarada laakiin waxaan ka hadlayaa saddex s- laba- q- qodob saddexaad baan hadda marayaa laba qodob baan sheegay qodob anaa anaa ilaahay dartii idinku sheegayo قضبك من- نختيم ها فضل أحسنت قري قلب الآن ما الله حري كرا والأوجد شيء الماء أقول الآن ما الله تربيين كرا قضبك لا محوها waalid murugaysan guri buuq iyo qaylo ka jiraay muxuu soo saari karaa ilmo murugaysan taa ii dambayse maxay ahayd taa cagsigeeda waalid faraxsan maxay soo saari karaan ilmo faraxsan saa ila socda marka haddii aan la yidhahdo su-aashan kale su-aasha afraad baan marayaa fooshu maxay u kulushahay ilaahay waa caadil wuu awoodaa haweenaydu inay ku dhasho daqiiqad ku uuraysato daqiiqad ku dhasho daqiiqad maxaa islaamaha wallaca iyo caliyada iyo cuntaday ka tagto iyo xanuunka kadibna sagaal bilood inay ilmo ur ku sido kadibna fooshaad maqasheen xanuunkeeda inay marto ma ilaah baa ciqaabaya qofkan dumarka ah maya ilaahay waa caadil ma ciqaabayo xanuunkeedana waxba kuma falayo laakiin fooshu maxay u kulushahay maxay xaamilada sagaal bilood hooyada ilmaheeda uurka loogu sidaa jawaabtu waxay noqonaysaa adduunka wax aan la gedi karin lacag kastana oo adduunka taale aan lagu gedi karin waa bini aadam waxay sida waa bini aadam bini aadamkaa qiimihiisa iyo wanaaggiisa iyo sharaftiisaba intaas oo astaana intaasoo wallaca intaasoo xaamilaa iyo intaas oo umulitaan iyo dhalida si laguu dareensiiyo ilaali waa dahabe haweenku dahabka xagay dhigtaan haweenku dahabka bajikaday dhigtaan ma miiska fadhiga iska saarsaaraan haweenku dahabka xagay dhigtaan soo meel adag ma dhigtaan haa meel adag bay dhigtaan ma garanaysaa sababka ya lana waa haali caruurtan aad arkaysaan waa wax la bixiyo waxa ugu qaalisan marka in lagu dareensiiyo cashir in lagu siiyo ah waxa intaasoo rafaada aad u soo martay ya xoolaha markaad u soo dhigido oo aad dib u soo marto iyo markay ciyaar ciyaar kugu soo galaan ma isku sibaad u lexejeclaadaad way tahay soo sax maa waxa ugu qaalisan ee ilaahay bixiyo ee adduunka yaalla waa kuwan waa laguu sheegaya marka marka foosha hooyada maxaa loogu adkeeyey waxaa loogu adkeeyey in la dareensiiye maxay inay yihiin kuwan kuwa ugu qaalisan saa hadday tahay macnaheedu waa maxay ilaali tarbiyee soo saar meel gaadhsii ilaa aakhirihi su-aasheeda shanaad waddankan aad joogtaan magicii ya ya uganda ma waddankeeniba isku diin baan nahay in badanoo kamid a waa muslimiin waa sax ma isku dhaqan baan nahay ayib carruurteennu ilmaheennu intee buu intee jiil buu muslim sii ahaan karaa baad umalaynaysaa intee jiil buuse soomaali sii ahaan karaa qof aan waddankiisii joogin dalkiisii hooyo joogin intee in la eg buu kaljarkiisu iyo dhaqankiisu iyo soomaalinimadiisu iyo isaanimadiisu intay sii jiri baad u malaynaysaan su-aasha idinkaa idinka tegaya waa su-aasheeda shanaad su-aasheeda laxaad lixaad ilmaheennu waxaan la rabnaa in inaan dunida dhaxal siino maxay iyagoo ah maxaan rabnaa ilmaheenna inaanu ka dhimanno ayagoo ah kow muslim axsant ayagoo muslima waa inaad ka shaqaysaa marka labo isku filan caqli ahaan maskax ahaan dadnimo ahaan dareen ahaan iskugu filan waa inuu aabbuhu ilmihiisa baro sida loo hadlo sida loo khudbayn karo sida dad loola hadli karo siduu wuxuu asagu leeyahay u sheegan karo sida waxa uusan lahayn oga tanaasuli karo waa inuu aabbuhu ilmihiisa baraa soo istaajeede hebela waa hadal lix jir toddoba jir siddeed jir shan iyo toban jir labaatan jir waa inuu aabbuhu baraa qof isku filan goglan kara sariirtiisa markuu kaco shan sa- lix sano markuu jiro toddoba sano iska dheh markuu jiro sariir uu ilmahaagu leeyahay waa inayna hooyadu u goglin waa inay bartaa saxan uu cunto ku cunayna waa inayna dhaqin waa inay bartaa inuu dhaqdo qaado iyo koob uu wax ku cabo ku cunayna waa inayna hooyadu dhaqin waa inay bartaa inuu dhaqdo isku filan ilmo ilmo isku filan labaatan jir aan cunto aqoonin karsan aqoonin yaa loo haystaa intaa ka jawaabi kara waalidkaa loo haystaa run waaye waalidkaa loo haystaa labaatan jir aan cunto karsan aqoonin labaatan jir ay hooyadii oo afartan jira afartan jir labaatan hadda asay siiyes hooyadii konton iska gee sax wey soo maa ah konton iska gee isaga labaatan geey miyaada toban ha ha ha bas afartan gee oran Ah, odaygaan konton geenaynaa waa sax haweenku iyaga da-dooda lama sheego marka haweenku waan yaraynaynaa marka hooyo afartan jir ah mayaad rabtaa inay jikada ku gasho adigoo labaatan jira hooyo konton jira jikada gelaysa sees leanna ma taqaanin cunto si loo kariyo labaatan jir baad tahay berina gabarh baad keensanaysaa ilmaha intay yaryar yihiin ayaa ilmo isku filan caqli ahaan iskugu filan ilmaheenna ninkan hadda ugu yar magaca ya bilaal maasha allah waxaan umaan ragga meesha fadhiya hadda isha markaan geliya bilaal ba ugu yar bilaal waa in la baro adarayska gurigooda teleefoonka gurigooda haddii uu dhumo waa in aad barto inuu booliska ugu dhow qofka ugu dhow inuu dhaho booliska iigee kadibna uu yidhaahdo hooyaday magaceeda wakaa wata hoo- aabbahayna magaciisa wakaa taleefoonka yadana wakaa addariska yadana wakaa hadda waa bilaal waa ilmaha ugu yar waa inuu yaqaano mas-uuliyad baad ilmaha baraysaa inuu isku fillaadaad baraysaa qodobka waa qodob ani aad ii cajabinaya sharaxiisana aan aad ugu raaxaysanayo ummadayda soomaaliyeedna aan ogahay dhibka ka haysta waayahay sidoo kale waxaan u baahannahay isku kalsoon ilmo isku filan muslima isku filan isku kalsoon dadka la noolaan kara ilmo dadka la noolaan kara carabiisa qarsan kara dareenkiisa cabiri kara naftiisa ka adkaan kara waxaan fara badan yihiin lama soo koobi karo ilmaheenna waxa aan doonin inaan ku tarbiyayno su'aal barbaarin mise korin ilmaheenna miyaan barbaarinaa mise waan korinaa Aha. fadalu ilmaheenna miyaan barbaarinaa mise waan korinaa waan barbaarinaa labadu waa sax maa tidhi jayid maxaa u dhexeeya horta maxaa u dhexeeya barbaarin iyo korin maxaa u dhexeeya korintu waa in lagula dadaalo caafimaadkiisa cuntadiisa dharkiisa maxaa la yidhahdaa iikan iyo waxa lamidka waa in lagula dadaalo barbaarintuse way ka duwan tahay barbaarintu barbaarinta xagga cibaadada barbaarinta xagga baarinimada waalidka barbaarinta xagga ixtiraamka qofka ka weyn qofka ka yar barbaarinta deriska qaabka deriska barbaarinta qaabka saaxiibka la dhaqanka saaxiibka qaabka la dhaqmayo barbaarinta qaraabada eedada habaryarta adeerka abtiga yaa xaq kule yusxaq kulahayn haddaan saa u kala garannay aan mar labaad marka su-aasheeda ku soo celiyo ilmaheenna miyaan barbaarinaa mise waanu korinaa waan korinaa xaqiiqada runtaa taas warku waa intaa aba waxaan la hadlayaa soomaali ah aniga laftayda waxaan la hadlayaa soomaali ah sidaa daraaddeed w- ilmaheenna waanu korinaa weliba waan ku fiicannahay inaan korinno weliba gaar ahaan hooyooyinka hooyooyinku aad bay ugu fiican yihiin inay koriyaan waraa wax ma cunto cun waraa cunto ilma waxaad arki toddoba jir oo siddeed jir oo hooyadu afka cunto ugu gurayso hadda waa toddoba jir afka cunto loogu gurayo ilmaha waa in cuntada loo dhigo hadduu diido waa in la yidhahdo cuntadaas baa guriga taalee cun ma cuni weyday jarakabooddaa la samaynoo carruurta inta kale cuntada way cunayaan adigu laakiin cuntadan soo socota waad ka boodi ta ku xigtaad la cuni doontaa kuwa kalaa loo yeedhaa cuntadiinna cunaa la yidhahdaa asaga halkaa fadhiisaa la yidhaahdaa d- cuntadan hadda adugu xaq ooma lihid waxaan ballan idinku qaadayaa inaa asagoo boobay oo dhammaystay waa aad arki doontaan laakiin markaad ilmo todoba jira hooyadu cunto afka u gurayso ama u guraysaay waa tarbiya xumada ilmaha weeye sidaa daraaddeed ilmaheenna waanu korinaaye ma barbaarinee ilmaheenna aan caqiido ku barbaarinno oon tawxiid ku barbaarinno yaa bunaya laa tushrik billaah war wiilkaygiiyo waa luqmaane ilaahay keligii caabud oo ilaahay wax kale la caabudin maa tacbuduuna min bacdii qaaluu nacbudu ilaahaka yaa bunaya aqim الصalaaة waamur biاlmacruuf yaa bunaya yaa bunaya walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi اlardi maraxa yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calىa ikhwatika fayakiiduu laka kayda yaa bunaya intaad ilmahaaga taxbiiban wa taqriiban intaad ilmahaaga soo dhowaysato ilmahaaga caqiidada ku tarbiye oo waxaa la rabaa saxiixa alcaqiida saxiixa alcibaada matiina alfikri maxaa la yidhahdaa ika muhaqafa alfikri matiina alkhuluq ilmaha waxaa lagaa doonayaa caqiido toosan caqiido toosan cibaado toosan kaale kaale kaale bilaal bilaal waxaan rabaa inaan tuso saan u weysaysanayo ifiiri bilaalow waan weysaysana ifiiri waan tukada ifiiri gacanta meeshaan saaraya fiiri saan u rukuucaya fiiri aabbo walba caruurtiisa waa inuu ugu yaraan labadii biloodba waa inuu weysada ka saxaa salaadana waa inuu ka saxaa walaa ilmaha la tuko walaa tuko ord Ha, nasaan ilmaha, walaa tuko ma yaqaano haddaad weysada mar bartay ma waxaad mood inuu sidii u yaqaano may waa ilmo yar wuu iloobayaa saxiixa alcibaada muhaqafa alfikri ilmo maskaxdiisu waasic tahay oo ilmaha waa inaad oga sheekayso waxa ku hareeraysan saaxiibka iyo khatartiisa xumaanta ka jirta magaalada macsida iyo dhibaatadeeda waxa magaalada abaantan ka socda magaalada ilmahaaga tafqiif sii ilmahaaga waa inaad adduunka la socodsiisaa ilmahaaga waa inaad adduunka la socodsiisaa asagaba wuu la socdaa toman jeeri buu la socdaa oo wuxuu la socdaa geym buu la socdaa oo wuu kaa khatarsan yahay adduunka wuu la socdaa laakiin adiga lagaa doonaya maxay inaad u saxdo wuxuu la socdo wuu kaa khatarsan yahay ilmahanu maanta waxay galaan iyo yuutubyada ay galaan iyo internetyada say u isticmaalaan haddii moobilka loo dhiibo adigu ma isticmaali kartid telefoonka hadduu kaa xidhmo asagaad u yeedhi bilaal oo kalea ii furbaad leedahay ilmuhu way yaqaanaan laakiin adigu hagaaji say ku imaan kartaa arrintaas waxay ku imaan kartaa aan gaaro bal qodobka aan doonayo oo waa maxay aan dhaho maxaa la yidhaahdaa eh, wa- horta waalid waashay ma maqasheen weli ma maqasheen horta nin waalid ahoo waashay ma maqasheen caawa waxaa idin barayaa waalid waashay oo dhar ka dhigtay waaka waalida waxaa ka mid a waalida waxaa ka mid a qofku waxa uu sa- uu sameeyo isagoon bedelin haddana doonaya natiijo wanaagsan inuu helo aan ku celinayaa dhegeysi waalida waxaa ka mid a qofku wuxuu isagu sameeyo isagoon bedelin oo naftiisa aan ka bedelin haddana doonaya natiijo wanaagsan inuu helo waxaan ka wadaa aabbe iyo hooyo ayaga naftooda aan ka bedelin oo aan bedelin oo salaadii iyo cibaadadii iyo akhlaaqdii iyo tarbiyadii iyo dadaalkii iyo juhdigii iyo ilmihoo lala fadhiisto wakhti la siiyo lagu bixiyo yacni qofka oo naftiisa bedelin doonaya inuu soo saaro maxay ilmo wanaagsan carruurta midka ugu wanaagsan waxbarashada ugu sarreeya caqiidada ugu sarreeya ugu fiican ma dhici kartaa ilahay agtiisa waxba kama aha laakiin sunnada way khilaafsan tahay in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim waxaan u baahannahay marka inaan su-aal kale isweydiino cajiiba ma waxaa tahay waalid askari ah mise waxaa tahay macalin ay ka jawaab kara ragga soomaaliyeed ma askar baa mise waa mucalimiin waa askar waa askar waxaa ficlaan lahayd inay hooyadu macallimo tahay laakiin ayaan daridu yaziidu tiina billan goorta dhoobadu ay qabo- bi- bi- ay qa- mataqaanaa sii qoyeyso waa markay hooyadiina noqoto maxay askariyad waxaad ii sheegtaan caruurta u dhaxaysa bayna genaraal iyo iyo gaashaanle anuu ku socelde ku soceliya waxaa idhi su-aashu waxay ahayd waalidiinow raggow ma waxaan nahay askar ulwata amar bixiya waryaa fadhiiso waryaa wax akhriso waryaa soco waryaa imaqa waryaa seexo ها؟ كاس عسكري كاس عسكري mise waxaan nahay mucalimiin murabbiyiina waxaan isku waafaqnay aabbayaalku inay yihiin maxay askar laakiin yaziidu tiina billan goorta ay arrintu sii qoyeyso shimbirtu baalluhu ka sii qoyayaan dhoobadu ay sii qoyeyso lugaha lala sii gelayo waa markay hooyaduna noqoto maxay askariyad ayaduna xagga ay ka soo dharbaaxdo saa daraaddeed haddaanu waalidiin nahay soomaaliyey intay hor fadhida intay dhegaysanaysa intay dhegaysan doonta waa inaannu noqonno mucallimiin murshidiin waa inaannu noqonno laakiin aan usha dhigno waa inaan usha dhigno waa inaan usha dhigno haddii macallin la yahay dhig usha la saaxiib ilmahaaga on wax laguma barto haddaad waalid tahay dhig usha dhig usha on wax laguma barto wixii un lagu bartayna waa liloobay la saaxiib ilmaha la fadhiisa ilmaha dhiirigeli ilmaha nacnacsii ilmaha ee maxaa la ciyaarsii ilmaha ka qosli ilmaha soo dhowaysa ilmaha
waa hagaagi idaacadda star f m codso gobolka qoybaray dhegeysanaysaan dhammaantiin aad ku mahadsantiin dhegeysiga sheekasha ayaan soo dhegeysanay saaxiibayaal bal arrinta iyo waxyaalaha markaas inay isdaba socdaan ayay daliil ku tahay haddii markaasi faruun- fariinka laga hadlay iyo waxyaalaha markaas sabay dhegeysa wax waliba wax bay daba socdaan wax waliba wax markaasi ayay ku imaadaan oo weliba dhanka dhan weliba ay wax markaasi kasoo geli karaan sida markaasi waxaa ku maqlayseen sheekh dabcan culamada sheya abu dalxa iyo sidoo kale cabdalla faaruuq ee markaasi kaga hadlayeen dhegeystayaal waa waxyaalaha markaasi looga baahan yahay cid waliba inay markaasi garato cid markaasi laga doonayo if- inay fahanto Ee, gooni isku taaga inkastoo ay markaasi ay ay ku wada nool yihiin hal meel dabcan gooni is- isku daa- isku taagu waa dhibaatada marka ay markaasi ka dhexli karaan labada qof hadduu ninka markaasi gooni isku taago haddii sidoo kale gabadha gooni isku taagto waa dhibaata- waa dhibaatada markaasi ugu weyn waxyaabaha markaasi keeni karo furiinka ee sidoo kale deg deg ah ama soo dedejiyo ee markaasi qayb ka tahay oo markaasi lama baahno in qofka markaasi gooni iska tigo- iska dhigo haddana waxay markaasi u dhaqmayaan nolol ay markaasi ay yihiin dad ee isku cusub ama qof ma laga yaabaa inay dad markaasi sanado fara badan wada noolaa wada joogay caruur isku wada dhalay haddana markaasi istusaya inay markaasi aysan is- isku qalmin oo si- sidoo kale isku cuntami karin Ah, dhibka oo markaasi ka dhexeeya labada isqaba inay markaasi soo geliyaan qof kale ama in markaasi xogtooda oo markaasi ay- oo oo dhan la ogaado iyadoo markaasi cid kale ay mas-uul ka tahay ama gabadha ha- ha noqoto mise ninka ha noqdo taasina waa dhibaatada iyo weliba calaamadaha markaasi qaldan oo qofka uu ku keeni karo in la hilmaamo munaasabadaha dhalashada dhegeystayaal oo dabcan marka laga hadlayo oo dabcan isku taxliijiyo waxyaalo markaasi hore aan looga baranin sida dhalashooyinka waxyaalo markaasi qasab laskaga dhigo waxyaalo markaasi qofka qofka kale uusan fahmi karin munaasabadaha waa marka dhibaatada qe- dhiba- waa dhibaatada markaas inta badan ay keeni karto dhibaatada qoyska burburka uu sidoo kale ku imaan karo marka laga marka laga hadla dhegeysta mus- munaasabaha munaasabadaha jiilkan hadda waxay noqotay dhegeystayaal in cid walba marka- markaasi munaasabad iska dhig- ee iska dhigato macnaha waxaa loola jeedaa dhegeystayaal in cid walba gabadh ama gabadha waqtiga la a- aroosay ama waqtiga markaasi la- qalgashay inay markaas waqti iska qabsato waqtiga waqtigaas ee iska xusto ninka sidoo kale waxaa laga yaabaa in arrintaas asaga markaas uu raalli ka ahayn in arrintaas sidoo kale uusan ku qanacsanayn laakiin ayada wuxuu markaasi loo dabcan loo- ee, uu raadinayaa wixii markaasi qofkan ama ninka wuxuu asaga raalli ka yahay in ayada markaas raalli ka noqoto taasi mararka qaar isma qabato oo dhibaatada ayadana markaasi keenayso dhegeystayaal inuu yaraado ixtiraamka ka dhexeeya labada isqaba iyo weliba inay markaasi jirto inay naagtu ama gabadhu yaraan weyso awoodda markaas uu leeyahay ninka ama sidoo kale ay inta badan ixtiraamayso awooddiisa iyo sidoo kale gabadha in markaas ninkan uu ixtiraam waayo labada qof ixtiraam ayaa markaasi ka dhexaysa oo laleeyahay ixtiraam la-aantu dabcan reerka kuma dhaqmayo oo reerka kuma wanaagsananayo oo reerka sidoo kale meeshii la rabay kuma gaarayo haddii ninka gabadhiisu ixtiraamo ixtiraam xoogan ixtiraam markaas qadarinteeda sharafteeda markaasi leh haddii labada qof qof laba qofka qof kale uu siiyo waxa leeyahy wax markaasi halaabayo wax markaasi qaldamaya mama no- mama la arki lahayn dhegeystayaal waa wax waliba markaas reerka waxaa lagu qotomaya laleeyahay ixtiraamka ayaa shayga ugu weyn ee markaasi qayb ka tahay dhegeystayaal labada qof ay awood u yeelan karaan inay markaasi taasi ay cid waliba ku tanaasulusho ixtiraamka qofka qofka kale iyadoo ay qofwan uu dareemayo in ixtiraam badan loo hayo in labada markaas dhinac la isku eedeeyo si waxyaala markaasi qofkan qaladka uu sameeyo qaladka markaas uu gale eeda markaasi joogtada ah eeda markaasi qofka aan markaasi laga nusqaaminaynin iyo eeda markaasi aan la- kala joogsiga lahayn dhegeystayaal waa dhibaatada ninka ayaa marka inta badan waxaa dumarka lagu eedeeyaa inay ayaga eedaha ee inta badan eeda ay badan tahay oo wax waliba gabadh ay- laga yaaba inay ku eedeyso laakiin bal ka waran ninka asagoo markaasi tanaasul sameyn karo ninka asagoo wax walba ka tillaabsan karo asagoo wax walba og inay qaldan yihiin oo sidoo kale ka aamusi karo si reerkiisa dhibaato iyo dhiba dhibaato kale aysan ugu imaanin sidoo kale fudeed fara badan uusan u qaadin waxaa laga doonaya inuu sidoo kale gabadha uusan eedanin eed eed eed joogtana markaas uga dhigin ragga taasi waxaa leeyahay kuma amaano ah, kuma amaanaan ah, dabcan laguma amaani karo waxaa la doonayaa ninka markaas inuu ka gudbo xindaabkaasi oo sidoo kale uusan noqonin nin gabadhiisa ama reerkiisa mar waliba eedeeyo sababtoo ah dhibaatadaasi waxay markaasi ka dhexan kartaa labadooda oo markaasi noqon karto mid dabcan uqu- dabcan cuqubadeeda reerkeeda markaasi kusoo degdegi karto dhegeystayaal inuu qaado mid markaasi ka mid ah labada isqaba mas-uuliyadda ka sarreysa ama ka dabcan inta badan gabdhaha hadda waxay markaasi noqdeen in ay mas-uuliyadda badan ay qaadaan in mas-uuliyad fara badan oo ayaga markaasi loo se- loo dabcan loo loo loo dirin inay markaas inta badan ay qabtaan taasi marka dambena ay laga yaaba inay ku eedeeyaan inay markaasi qofka ama ninka ay ka dhigaan qof markaasi qayril mas-uula qof markaas waxba aan qabsan karin iyadoo hool hool markaas aan loo igmanin hool markaas aan loo dirsanin markaasi ku degdegayso taasi ninkana inta badan waa u dhibsadaa inuu markaasi jaceylka meesha ka baxana markii uu guurka dhaco kadib ayadana meesha way soo gashaa dhegeystayaal oo markaa jaceylka hore laisku qabay oo waxyaalihi markii hore ee markii banaanada laiska raadsanayay maski markii haastaabaha la sameynayay iyo marka bilihii hore ee barca bisha malabka loogu jiro weliba sanadaha hore waxaa laga yaabaa inta badan in ragga ay iska xiiseeyaan hablaha kale taasina waxay markaasi gabadha dareemaysa culays kale taasi lagama doonayo adigoo reerkaada markaasi ku jiro wax kale waad damci kartaa ama waad raadsan kartaa ama sidoo kale waad shukaasan kartaa laakiin marka lagama hadlayo inaad waxa- mar- markaas inaad indhaha isku soo jeediso gabar markaasi eh, dabcan kugu soo jeedana liskuma soo jeeda adigana dhegeystayaal oo waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad markaas wax waliba si caadi aad kaga dhigto inaad markaas ixtiraamkeeda qadarinteeda sida marka hore aan kugu soo sheegnay inaad markaasi ku maareyn karto kuna wadi karto dhegeystayaal si dhibaato iyo caqabada markaasi gabadha aysan u dareemin markaasna waxaa imaanaya halkaasi masiirka waa dhibaatada kaga dhalan karto waa dhibaatada markaasi jo- eh, qaylida buuqa iyo sidoo kale waxtar waa qeybta markaasi guriga soo dhaweyntiisa laga yaaba xitaa ina mararka qaar aaweyso in lagugu dhawaaqo furiinka ay waxay markaasi noqonaysaa waxa iska sahlan ama waxa qof markaas iska sahlaysanaya gabadha ilaan ish markaa ay ka aragto mise wax markaasi qaldan ay aragto mise wax markaas aysan u ay ku qanci weys ay aragto mise wax markaasi nolosheeda ay ku farxays ay aragto waxay markaasi je- ma jeclanayso ma jec- ma jeclanayso ma jeclana ma jeclaanayso inay markaasi gurigaasi kusii dhownaato laakiin mararka qaar hablaha iyagana way iska degdegaan oo degdeg fara badan mararka qaar way muujiyaan ay markay imaato arrintan marka in yar wax keli ka dareento inkastoo aysan u dulqaadan karin aysan sidoo kale fahmi karin xaaladda iyo weliba xaaladaha dhegeystayaal ay ku aadan ee qoysaska Waxa- markaas ayaa laga digaya gabadha in ay sidoo kale fudeed usan qaadin oo ay ka fiirsato tilaabada qaldan ee qaadayso ayna marka inta badan waxay dumarka caadada ka dhigtaan mise marka badan ay markaasi ku cabsiyaan in markaasi la furo sida culammada qaar iyo weliba dadka markaasi inta inta badan qoysaska kitaabada ama buugagta ka qoray dhegeysta waxay tilmaamayaan markay guri- gabadha ku leedahay ifur ugow waxay markaasi macnaha waxay ku fasireen waxay markaasi ku macniyeen inay ula jeedo inay markaasi ku leedahay gabadha i dhaqo oo warkaas wareerka wareerka iga- wareerka dhaqo wareerka i dhaqo war i dhaqo war i dhaqo war waan kuu baahanahay war waan kuu baahanahay i dhaqo laakiin markii dambe waxay gaartaa heer markii dambe ay ka dhamayso gabadha oo sidoo kale mararka qaar xitaa ayba nacdo oo markaasi lagu sheegi karin oo sidoo kale ay ka goosan karto shakhsigaasi ay dhibaatada iyo xaaladaha markay ku imaatana waa la dareemi karaa dhegeystayaal dumarkana iyo xaaladahaasina waxa waa leeyahay ragga dhaba labada qofa labadaba uma fiicno inay markaasi ka- da- eh, dayacaan gurigooda caruurtooda markaas cid cid kale ay markaasi la yacdo waa dhibaatada markaasi ka dhalan karta dhegeystayaal ma isweydiisay dhegeystayaal maalin uu wuxuu markaasi guurka u burburaa cid waliba waxay ku leedahay dabcan waan ka gudbayaa waan ka gudbayaa waan ka gudbayaa maxaa laga gudbayaa dhegeystayaal wixii shalay markaasi aad soo aas-aastay wixii shalay markaasi la doonaya inaad u dulqaadato samar fara badan aad u muujiso cid weli cid cid gabadha sidoo kale dulqaadkeeda ama qof qof kale ama cid ka- cid waliba inay markaasi kaalinteeda doorkeeda la doonaya in ay ka ciyaarto ayaa hadda markaasi isweydiinayaan ma aniga ugu horreeyey qof la furay ma aniga ugu horreeyey qof qof wax furo dhegeyso labada qof intay isweydiinayaan waxaasi waa dhibaatada hadda ay caadada ka dhiseen dhalinyarada waa tan markaasi laga doonaya in jiilkan iyo weliba jiilka markaasi ka horeeya iyo weliba kuwa soo socda aysan fahmi doonin mahar oo dabcan macnaha iyo nuxurka markaasi guurka iyo dhadhanka macaanka uu leeyahay dhegeystayaal sida markaas culimooyinka ama dadka markaasi aad ku daraasay aadka uga farloodo qoyska ay tilmaamayaan dhegeystayaal waxaana markaasi kee- dabcan waxaa markaasi kaaga bo- dabcan kaga bogan karaan jawaabaha dabcan inta badan markay soo noqnoqdaan ay gabadha dhibaato iyo weliba co- cos- co- dhibaato iyo weliba xaalado kale markaasi ay la soo darsaan sheeganayaan ay ku ee dabcan ay ku tusinaysaa ama ay halkaas qof waliba uga muuqanaysaa bal waxay maxay tahay gabadha inay sheeganayso bal maxay tahay waxa markaas gabadhan ninkan asagana uu qabo ka sheeganaya gabadha inta badan waa waxyaalo markaas iska soo noqnoqdo caadi iskaga noqo ee dabcan caadi iskaga noqoto dhegeysta bulshada taasi hadda bulshada laga doonaya inay markaasi faham fara badan loo- loogu yeesho faham fara badanna markaas cid waliba u yeelato bal qoyskan waxyaalaha dhibaatada iyo hortaagan iyo waxa markaas guryaha ka kala saarayo iyo inta badan waxa inta badan caadi ay ka dhigteen calafkii ayaa dhammaaday waa isfahmayna calafkii ayaa dhammaaday calafkii ayaa dham- calafku waa sax laakiin dadaalkiisa ayaa wax waliba ka horeeya dadaalkiisa iyo ka fiirsashadiisa iyo weliba dulqaadkiisa iyo samirkiisa wax waliba ka horeeya laakiin haddii ama ka waran caado aad ka dhigatay oo leedahay ee soddon guursata dabcan ayaa ka roon in markaas nin dhibaato ku hayo laakiin ka waran haddii asaga dhibaato kugu hayo waxaa laga yaabaa in markaasi wax qaban kara uu jiro mise cid kaa celin karta ay jirto mise qaab markaasi kala duwan aad uga bixi karta laakiin aysan ahayn furiin laakiin maxay tahay waxa furiinka markaasi dedejinayo cid waliba markaasi dulqaadka ay markaasi oga dhammaatay gabadhi maxaa dulqaad u yeelay maxaa u waayey raalli hade maxaa gabadhi dulqaad u waayey maxaa ninka sidoo kale dulqaad u waayey see laba laba qof oo markaasi hal meel ku wada nool ee dulqaad la-aan u noqon karaa dhegeystayaal bal adiga isweydii see laba qof oo hal meel ku wada nool ee u wada noqon karaan dad aan markaas aan dulqaad wada lahayn dad markaas aan waxyaalo u dulqaadan karin dad markaas aan samri karin dad aan samri karin dad aan samri karin see u wada noqon karaan horta su-aasha isweydiya gabadhii hadday si noqotay kan qaban karo ma aawey soo ninkii soo shalay soo aroosa ma ahan soo ninkii shalay soo guursada ma ahan muxuu u qaban laayay muxuu u reebi laayay muxuu u waan laayay muxuu sidoo kale wixii markaas diinta ay fartay uu u sameyn laayay haddii sidoo kale ninka uu qaldan yahay soo gabadha ayadan lagama doonayo in gabar ay noqoto faxfaxaf gabar markaas maskax furan gabar aqli badan gabar markaas reerkeeda dejin karto gabar ninkeeda markaasi mar- dabcan inta badan waad garan karaysaa marka laga hadlayo oo laleeyahay gabar markay ninkeeda u roonaato oo u fiicnaato waa goorma waa markay ninkeeda dejinayso waa markay ninkeeda waaninayso waa- waa waa markay ninkeeda dhiirigelinayso waa markay ninkeeda wax la qabanayso waa ninka markay ka rowleyso ninkeeda wax- wax walba oo qaldan ay ka saxayso una sheegayso wixii wanaagsan wixii qaldanna ka saxayso dhegeystayaal bal ka waran ninka inta badan waxaa leeyahay gabadhaasi ma hilmaamo wuxuu markaasi ku tilmaamaa inuu gabar ge- dabcan u hayso gabar wanaagsan gabar markaasi qiima iyo wax waliba markaasi wuxuu xitaa mararka qaar isku tilmaamaa inuuba yahayba gabar marka dabcan inuu duceysan yahay ooba loo duceeyey mararka qaar xitaa sida qaar ay sheegaan laakiin adiga gabarh maxaa kuu diidaya maxaa dulqaad la-aan ku dhigay hadduu ninkaada dulqaad uusan qabin haddii uu buuq badan yahay haddii uu qaylo badan yahay koormaa adiga lagaa doonaya ah, koormaa adiga markaasi wax xalin doonta koormaa adiga dejin doonta koormaa madaxa u salaaxi doonta koormaa fariisiin doonta koormaa dhihi doonta balshadaanka iska nayra fariiso wax walba waa xalin doona waa la hagaajin doona koormaad oranaysa dabcan ninkiina wad- dabeecad ma qabo qayli ayuu halkaa la fadhiya buuq ayuu halkaa la fadhiya ayadana kasii daran markii lala hadlaba waxay markaas iska soo goynaysaa dabcan ama iska soo jaraysaa shay markaas afkeeda xitaa munaasabsan ku ahayn ama sidoo kale gacan qaad ama wax markaas labada qof aysan isku dulqaadan karin see markaasi reerka u dhaqmaya adiga isweydi adiga shalay mini mini lahayd adiga halkaasi ka ordaysay adiga leed waan ku rabaa cid kale ma fiirinayo sidaan baan ahay adiga la i guurso wuu ku guursaday haye sh- maxaa loogu guursaday maxay ahayd adiga lahayd gabar kale lama hadlayo sidaan baa tahay adig keliya ah wax kale ma jiro nolol kale ma jirto indho kale ma qabi adig keliya ah afkay adinbu magacaada maantol hayaa indhahayga sidoo kale haddii shay markaasi maanta la la dhihi lahaa waxa markaasi u- dabcan ugu qurux badan ama waxa markaasi ugu carafta badan haddii maantol ursalay dhihi lahaa adig unba maantol dabcan ku ursan lahaa macnaha ula jeedo yacni caraftaada iyo weliba waa dabcan waxyaalaha markaas aan socon karin hablaha markaas lagu soo xiri karin laakiin markii guurka imaatana ama reerka marka la imaadana lama dhaqi karo oo lama kalkoonin karo oo lama dhisi karo oo lama dejin karo oo lama dabcan lama sixi karo oo sidoo kale reerka kama wada kama wada shaqayn karaan markaas hadda waa ku leeyihiin waan kala tugnay oo niyo gawr gawr fiican iguma noqonin oo sidoosan oo ninka nin xun wa. waa sidan wax aan loo joogin marka hore ayaa looga fadhiyay taasi wayba dhacday haddii gabadha sida aad ka rabtay ay noqon weysay in dad badan ayaa la aqaanaa oo markaas gabdhahooda u dulqaateen oo dhibaato iyo buuq fara badan ku hayeen oo dhibaato iyo weliba nolol markaas adag geliyeen laakiin intaas intaas marna u samreen oo sidoo kale weligoodna aan furin uwad khayr qabadan ka dhaleen uwad wanaagsan maanta ka dhaleen oo la garan oo la og yahay waa la garan waxaad maqlaysaa xarimo qaylisooy ay maqli jirta dabcan markaa joogto magaalooyinka ama tuulooyinka waxaad maqli jirtay gabadha maamadaasi waa kaali maamo aan la geli karin waama buuq badan wa war maamadaha ku dhowaani laakiin ogow ayadoo ay buuqbadantahay nin- laakiin ogow ninka ayla joogtan waa nin iska degan ogow markay buuq ay qaaylo ku keensan wuxuu dhihinaaba ukaad xaliimo xaliimo ukaad isdeji sheelaanka iskana sidaan buu ku rereebay markii dambena haddii maxay noqotay gabar markii dambe iswa- isgaratay oo waaqsatay oo fahantay bal waxa markaa loo celcelinayo weligeedna waxaa laga yaabaa gabadhaasi inay iska buuq badan tahay inay iska dagaal badan tahay laakiin weligeedna aan x- ee, dabcan een, ee, da- buuq iyo qayli ee, dabcan reerkeeda ka imaaday mise ayada ka imaatay inay laga yaaba xitaa inaysan u tegin gurigooda ama ay ka sheeganayso mise ay ka dacwoonayso ninka markaasi qabo marar qaar way dhacdaa oo ma waa la ogyahay oo heerkaas waa lasoo gaaray laakiin hadda dulqaadka ayaa dhammaaday oo wax laisku sheego ayaa badisan jirin ayaa laleeyahay bal markan gooni isku taaga dhegeysta waa shayga n- dabcan markaasi eh, meel xun qofka ka tuuri karo waana dhibaatada dabcan hilib xumida labada qof ay markaasi ku ridi karto dhegeystayaal oo markaasi loo arko in qofkan qofkan uusan u qalmin in gabadha ninkaysan u qalmin ninka sidoo kale gabadha u qalmin ogow waa kuwii shalay israadinayo ogow waa kuwii markaas ishukaansanaya ogow waa kuwii isla soo jeeday oo waqti badan isla qaadanaya ogow waa kuwii isku dhow la cadeynaya laakiin hadda maxaa laisku dhow waa markii ugu fiicneed ugu qurux badneed wixii hore beenbeen ahayd markan ayay sax noqotay markay sax noqotana ayagii ma ahan bal halkee loo jeedaa halkee loo socdaa bal hadda isweydi dhegeysta waa tan hadda laga hadlaya dhibaatadaasi qaabka looga bixi karo adiga umaa markaasi lagaaga fadhiya dhegeystayaal iyo waxaa markaasi laga doonaya labada qof in ay arrintooda xaajadooda ay markaasi hoos ay u fiiriyaan haddii gabadha laga doonayo iyo haddii ninka laga dhowna- laga doonaya dhegeystayaal idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa degeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada dhegeystayaal inuu yaraado ixtiraamka dhegeystayaal waa dabcan waxaa maqlaysaa mararka qaar gabdhaha qaar ku leeyihiin abuu ninkan ixtiraamka ma hayso in in yar xitaa ima ixtiraamayo si xun buu ila hadlaya si qaldan ayuu ila hadlaya ogow waxaa laleeyahay haddii aad gabadha markaas ooda joogtaan mar aad ixtiraami weyso ogow waa dhibaatada markaas aad dhexdi karto oo laga yaaba xitaa si wanaagsan inay gabadha wax kugu qaban weyso nooc walba ay ahaato waxaa laga yaabaa inay gurigaas ay joogto maskaxda keliya ay ka joogto laakiin qalbigaysan ka joogin gabadha jirka oo raalliada waa jirka keliya laga laga yaabaa qofkaasi arkayso inay maskaxdaysan ka joogin jirka keliya oo guriga uu kuu fadhiyo taasina waa nasiib daro haddii markaas gabadha kuu faraxsaneen haddii gabadha sidaa doonto waxay kugu qabanayn haddii aad gabadha sidoo kale kugu dhowla cadaynayn wixii war waxaa la tilmaamaya dhammaan haddii gabadhaas aadsan ka haysanin haddaa laguu sheegayaa hadda aad maqlayso laga yaaba meel inaa fadhida dhegeysanaysa idaacadda star f m haddaa laguu sheegaya haddii gabadhaada ay markaas arta inay iscabru- inay iscabru- ay cabru- iscabrucaburinayso ama caburcabur aad ka dareemayso inay isjijibinayso inay isriixriixayso inay sidoo kale waqtigii la rabay inay kacdaysan kacaynin inay markaasi hadalkay kugu soo celinayso ogow ixtiraam ayaa markaas dhankaada ka jirin gabadha ixtiraam si ay ku ixtiraamto ixtiraamku waa shayga muhiim ah labada qof oo marka adiga dabcan gabadha jaariyad kuma aha adiga gabadha shaqaale maadkaysanin waa laba qof oo markaas aad ku heshiiseen oo aad dhahda xaliimooy kaal nolosha aan ku wada heshiine xaliimooy kaalan is dhaqanay adigana waad iga dhahda axmedow kaalan wada dhaqanay axmedow waan ku isku baahanay axmedow reer aan dhaqana axmedow adiga ku haysay adigana xaliimaad ku haysay waa la is helay oo sida markaas shalay laisku raadsanayay bal reerkaan sidaas ha noqdo oo wixii markaas dhibaatadan iyo xaaladda markaas lagu jiro oo qoysaska xitaa mararka qaar arrinta loo soo faragelinayo bal ha laga joojiyo reerarhan bal labadoo ha laisku dhaafo oo ha dhaqdaan reerahooda oo yala dhexgelin war adiga gabadhaada qabso war adigana gabaray ninkaada qabso oo isdhaqda oo reer markaas wanaagsan noqda ka gudba xaalada markaasi hore ee hadda la joogo iyo weliba hadda markaas noqota mala socotaa gabar dhegeystayaal la dhisay bishii koowaad in hadda garo dabcan ay garoob ama carmel ay tahay mala socotaa sababta xitaa sanadka umay dhamaanin bishii laba tobnaad disembar ayaa la dhisay dhegeystayaal waa bishii aynu soo dhaafnay waa dabcan waxaa la dhisay bishii labiyo tobnaad sanadka aynu soo dhaafnay dhegeystayaal labada kun labaiyo labaatanka aal aroos ay gashay maantana waa dabcan waa garoob waa carmal waxay joogtaa magaalada ayay kula joogtaa oo kuleedahay maxaa baryahan magaaladan kugu arkaa maxaa dhacay yaahu yuusufo waan kasoo tegey oo waan sahmi waynay waa isku dulqaadan waynay nin qayli badan nin buuq badan lalama joogi karo waxaa ka fiican adoo leertaasi ama hawadaasi banaanka aad ka qaadato yuusufo guri cariiri ah muxuu kuu sheegayaa ayadaa ku leedahay ogow soo adiga xalimo shalay dabarta haa laakiin abuu kama fiirsanin laakiin marka hore waa laguhu ii galo dhib ma laha dhib ma laha yuusufo mid ka fiican baa ilaahay siinaya ogow midka ka fiican koorma helaysaa ma la socota adiga inkastoo haddana wixii ilaahay uu hayo uu qorayo jala jalaaluh haddana waxaa leeyahay gabadhaade mar carmal noqoto mise garoob ay noqoto waxaa kasoo reegaysaa laba iyo toban sana saddex iyo toban sana afar iyo toban sana lix iyo toban sana gabadha markaas iyo haddana leeyahay laga yaabaa in nin kale markaas ay qaadato oo laba xaasle ah marka hore waxay ka cararaysay nin eh, dabcan hal xaas qabo mar kale waxay igelaysaa mid saddex reer leh oo leedahay markan waan saldhiganayaa markaasna ogow oo markay ugu fiicantay ay saldhiganayso markaasna buuq iyo qayli iyo had- hadalna ma keenayso bar wax ay marka hore ay qaban lahayd mar markii laga rabay wax ay da- dabari lahayd ay sixi lahayd ay hagaajin lahayd mi- way qaban weyse markan ay ku leedahay waan sal barlaasanaya waan saldhiganayaa oo markan waan guursanayaa waa ayadii ogow bal wax dheh asagana halkaas u taagaya tubuu furaya tubuu qabaya tubuu furaya tubuu san- tun waa arrimaha iyo xaaladaha dunida dhegeystayaal iyo weliba arrimaha qoyska dhibaatadan adigaa lagaa doonaya dhegeystayaal inaa markaasi xalkeeda aad u hesho si reerka ay u noqdaan reer wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan Eh, dabcan warkii ayaa la gaaray ee tobanka barqnimo re- dhegeystayaal raalli noqda dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaan fursadda usiin doonaa sidoo arag sidoo kale aragtidan siaan u dhegeystono waan ka raaligelinaya waqtigoona la tegey iyo sidoo kale hadalkoo nagu dheeraaday waan ka raaligelin waxaan leeyahay war- war yuusuf hadalka jooji fara badan ee faraha badan ee noo ogolow inaan mar un qadka soo beegsano waan ku ogolaan doonaa saaxiib qeybaha dambe hadda hal daqiiqa ay noo soo hartay halka daqiiqa waxaan kugu siiyey maba jirto weliba soddon ilbiriqsi ayaa noo soo hartay dhegeystayaal waqtigan aan kula hadlayo warka ayaa la gaaray kadib warka ayaan wada dhegeysan doonaa kadibna aan isku soo laaban doonaa bal saaxiibada ayaa markaasi si- fursadaha qaad- waxaan qaadka telefoonada siin doonaa dhegeystayaal haddaba yaa u aawa yaa u maqan haddiiba qoyska uusan isfahmaynin haddii qoyska hadda caadi ciduliba caade ay ka dhigatay in las furo gabadhana ay ku faraxsan tahay ninkana uu ku faraxsanahay haddaba aaba wixii laga cabsoon jiray aaba wixii laga carari jiray adiga bal waxaa kaaga baxay culammadina waad soo dhegeysatay bal arrimo kalena anigan aan kuu sheegay waan kuu raaciyey bal waxaad ku darsan lahayd adiga dhegeysan waxaad ku darsan lahayd aniga su-aal kuma weydiina laakiin waxaad ku darsan lahayd keliya ayaan lagaaga fadhiya maxaad ku darsanaysaa maxaad ku kordhinaysaa dhegeyste qeybaha dambe meel kusii qoro waxaad ii sheegi lahayd wixii aad ii tilmaami lahayd ha hilmaamin dhegeystayaal star f m codka gobolka qoybari yuusuf bakad ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib yaal maasanidiin mar markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeysta shirkadda safaricom ee mar walba waxay macaamiisha u haysa adeega ama adeegyo wanaagsan dhegeystayaal ay ku farxaan macaamiisha macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon foji oo casri ah ayna ku iibsan karaan konton shilin maalin waliba hama katalulu safaricom ayaa waxay doonaysaa inay macaamiisheeda ka farxiso fursadda internetka sidoo kale waxbarashadii waxa la midka ah ay sidoo kale ay siiso dhegeystaan dunida ay la jahan qaadaan waxaa hadda dhegeyste aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new smart iyo weliba new ultra oo aad ku iibsan karto konton maalin waliba hama katalulu maalin weliba markaad iibsato lacagta konton shilin oo aad bixiso waxaad helaysaa boqol iyo labaatan m b oo adeega internetka iyo weliba shan daqiiqo oo wicitaan ah halkee laga helaa yaa ka waan yaa ka wanaagsan soddon ayaa kale waxaa ka faaidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshilaha soomaalida dhah waana macaamiisha telefoonka ayaa two g iyo weliba gaar ahaan three g hama katalulu adeega ayaa waxaa markaasi la dhaalipa mudhogo mudhogo oo micnaheedu markaasi taa in si tartiib tartiiba qofku iskaga bixin kara adeegan dhegeystayaal waxaa kaloo jira mid aa iibso mid bilaash ah qaado mid markaad iibsato mid bilaash ayaa qaadanaysa waa fursad dahaabi ah oo maantaba ka faa'iidayso halkee laga helaa yaana laga helaa tusaale dhegeyse markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto ayaa waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadda intee laga helaa yaana laga helaa googolka ayaa sidoo kale wax ka baari kartaa sida qaraadhada googolka iyo sawirka waxyaalaha markaas lagu qaado waxaa sidoo kale arkaysa waxyaalo fara badan dadka inta badan ay u baahan yihiin laakiin markan ay helayaan waa markee hee oo muxuu yahay adeega wuxuu u isti- waxaad u isticmaalaysaa qaraadhada googolka oo waxaa markaas ku tegaysaa habka meesha- meesha u socotay iyo meeshaad doonayso dhegeysta daqiiqadina ogow wax walba halkaas eed wax badan oo intifaacaad wax badan aad ku heli karta ka helaysaa telefoonkaas dhegeystayaal hee waa telefoonke waa telefoonka kontanka shan aad ku iibsan karto ee new waa neon ultra iyo neon smart ee safaricom waxaa ka mid ah sida markaasi gabdhaha inay markaasi ka baran karaan karinta cunnada noocyada kala duwan isqurxinta cilaanka dhegeysta iyo sidoo kale hargaanka ama harqaanka waxaaba intaasi kuusii dheer in waqtiyada iskuulada isku- furan yihiin ay xiran yihiin iyo jaamacadaha kolojyada iskuulada laylaga cashirada looga soo diro caruurta madaariista dhegeystan inay halkaas ayagana qaab online ay ka fa- ay ka baran karaan dhegeysta si aad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulalipa mudhogo mudhogo haddii aad u qaranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana si markaas sida ugu dhaqsiyaha badan dhegeystaad ku aado kadib waxaad bixinaysaa boq- waa kun iyo shan boqol oo horumaris ah haddii horaan shan boqol ay ahayd dhegeysaal hadda waxaa laga dhigay kun iyo shan boqol oo horumarisa halka baaqi aad ku bixinayso muddo saddex boqol lixdan iyo shan maalmood waxaa laga dhigay saddex boqol lixdan iyo shan maalmood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso aad dhegeysan adeega haddii aadan markaasi fursad u haysanin inaad hesho waxay u micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaraya dadkaan haysanin telefoonka casriga ee dhegeystayaal ay shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku keentay ee neon ultra iyo neon modern dhegeystayaal ee safaricom ay ku keentay dhegeystayaal oo aad ka faa'iidaysan karto waa neon ultra iyo neon smartphone ee dhegeystayaal ee safaricom ayaa maanta wax walba ka heli karta si aad u ogaato aad ku heli karto ama qaab aad ku heli karto waxaad ka bu- waxaad booqan kartaa mise qaraaci kartaa eh, star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xu- kadibna xulo lipa mdogo mdogo dhegeystayaal star f m codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ay noo dhegeysanaysaan aana oola socotaan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal bal markan saaxiibada qadka telefoonkan ku laabta dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddii aad barnaamijka la socotay arrimaha qoyska wax badan aad ka fahantay wax badan aad kala socotay dhegeystayaal waxaan filayaa markan inaad ka qayb qaadan karto aragtiyada dhegeystayaal aad ka dhiban karto laba iyo hal dhegeystayaal siinay kadibna barnaamijka aan soo xirayn barnaamijka macalinka raadiyaha aad noqon doontaan ee tobanka barqanimo dhegeystayaal ilaa iyo waa tobanka eh, iyo soddonka barqanimo ayaan soo xiri doonaa barnaamijka lix daqiiqo ayaa keliya nooga hartay barnaamijka waxaa daadinaya aniga yuusuf bakad adigana waad ku mahadsantahay sida wanaagsan aad inoo dhegeysanayso waxaa laga yaaba saaxiibada kusugan nairobi baled xabusuufta banisa raamu lafey inay jah- dabcan inkastoo roob uu halkaas uu ka dayo xalay ilaa hadda waa xalay ilaa hadda uu ka da-ayo waxaan filayaa in markaasi dadka qaar een, mowjada inay ka yara dhuntay waxaan filayaa dhegeystayaal mowjada ku hagaaji waxaad qaraacaysaa sagaashan toddoba dhibic shan waa sagaashan toddoba dhibic shan ayaad qaraacaysaa haddii aad wajeer iyo habasweyne ku sugantana sagaashan toddoba dhibic saddex ayaad qaraacaysaa haddii aad ku sugantaa gaarisa dhadhaab xeryaha qaxoojiyada dhadhaab dhegeystayaal iyo weliba qaxoojiyada iyo faafi tanaarifa masalanina waxaa naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic hal inkastoo masalani cilad ay ka jirta halkaasi dhegeystayaal mombasa iyo nawaaxida waa hal ibir saddex dhibic shan nairobi nawaaxigeedana waa hal ibir shan dhibic sagaal muqdisho iyo idaacaduhu baa wadaagtuna nahay star f m waa sagaashan toddoba dhibic eber isielo balanbala meru madoogaashina dhegeystayaal meesha kama marna iyagana waa hal eber laba dhibic saddex marsabid mooyaale xuduud etoobiya dhagaas dhegeystayaal waa sideetan toddoba dhibic toddobo dhegeystayaal w w w star f m co k star f m ayaa mar waliba dhegeysanaysaan dhegtana u raadicinaysaan saaxiibayaal haddaba mar kale aan kugu celin mid kamid adeega qaybta barnaamijka intaana dhegeystayaasha hal dhegeyste keliya aan siinin dhegeysta hal dhegeyste ayaan radoonaya barnaamijkan aan qadka telefoonka aan siiyo kadibna barnaamijka aan soo xiro laakiin markan waxaan leeyahay dhegeystayaasha telefoonka niclaha ah wato tol- telefoonkan markaasi aad dadka ku wareerisay oo tooshalaha aad leedahay bitriga baa ka dhacay sidan ba dhulka ku dhacay ugu kala baxay ilmihii baa sidan yeelay iyo howlahan maanta waxaan doonaya markaas inaad ka gudubtad oo noqoto qof markaasi xor ah qof markaas aan la qaban karin qof markaasi siduu doona u hadli karo telefoonka videoga dadku doona ka wici karo dadka waqti fog ugu dambeysay dunida waa casriyooda waa la tillaabsaday dhegeysta telefoon baa iga halaabay shan kun baan ku hagaajin laya sidan iyo howla telefoonkii iphonekii baa iga halaabay iyo howlo kale waxaan loo joogin hadda waxaan ku dhahay waxaas baa laga soo gudbiyay telefoonka hooyaan isticmaalaya tii war- kii walaalkii aan isticmaalaya intuu iskuulka xiran yahay iyo sidan isan howlo mash- wax- howlo kale mashquul ah looma baahno dhegeystayaal markanay dhegeyso oo dhegta fur aan ku siiya telefoon dhegeyste shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay markaasi macaamiisha u haysaa adeeg wanaagsan dhegeysan macaamiisha safaricom ay waxay hatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee foji ay ku iibsan karaan konton shilin maalin waliba waa konton shilin hama ka taluulu iska tuur oo ka gudba lagu leeyahay safaricom ay waxay doonaysaa inay macaamiisheeda ka faa'idaysan ama ka faa'idaysataan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka ah. waxaa haddaba dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon waa neon smart iyo weliba neon ultra oo aad ku iibsan karto konton shilin maalin waliba hama ka taluulu xagga iska dhigkaas intee laga helaa yaana laga helaa maalin waliba markaad bixiso lacag konton shilin waxaad helaysaa boqol iyo labaatan m b oo data ah oo aad facebook ku geli karto aad ku geli whatsapp whatsappka instagramka telegramka waxaasoo dhan aad ku geli karto yaa ka wanaagsan ogow waxaa lagugu sii diray shan daqiiqo oo wicitaan oo ayay ku siinaysaa safaricom yaa laga helaa halkeena laga helaa dhegeysa fursadan yaa keli waxaa markaasi ka faa'idaysana dhammaan macaamiisha isticmaala mu- mu- isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe matoshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa markaasi lakama katalulu dhegeystayaal adeega ayaa waxaa markaasi lipa mdogo mdogo oo micnaheedu markaasi tahay qofka inuu si tartiib tartiib iskaga bixin karo konton shilin maalin maalin walba iska bixin karo laakiin faa'iidadeeda wadata ogow intee laga helaa yaan laga helaa tusaale dhegeyste markaad hayso telefoonkan casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad ka faa'idaysan kartaa waxyaabo fara badan si markaas inaad ka barto xirfadaha waa xirfadaha kala duwan dhegeystayaal ogow waxaana markaasi arkaysa dad markaasi ka faa'idaystay oo waxa dunida markaasi la jahan qaaday oona ka helaya wax waliba daqiiqadaliba arrin markaasi uu ku farxo dhegeystayaal waxaana shaqadiisa ugu sidaasay ku soconaysaa sidaas wax waliba ay ku kala soconayaan dhegeysta adigaba waad ka faa'iidaysan kartaa oo soo iibso telefoonka contishin adoo maalin waliba iska bixinaya dhegeystayaal neon ultra iyo sidoo kale neon smart ee safaricom ayaa markaasi ay heli karaysaa kana heli kartaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom qaab online aad ku iibsan kartaa iyo si aad u fiirso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama kadib xulaliipa madhogo madhogo haddaad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagtiisha waan in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad halkaasi ku aadaa kadibna waxaad bixinaysaa lacag kun iyo shan boqol oo horumaris ah kun iyo shan boqol ogow telefoonkii tan- labada iyo toban kun saddex iyo toban kun afar iyo toban kun lix iyo toban kun labaatanka kun ma aha kun iyo shan boqol ayaa raasanaysaa ama anaa isoo wacaysa waa iga deensanayso caleedaa yuusuf oobo kun iyo shan boqol maan ka heli karaa bisha dambe aan kuu soo celiyo waxaan ku leeyaha maya kushinan ku siinaya qof kalaa wacaysa shan boqol oo kugu daraya kun iyo shan boqol saasaa ku haysataa waa tegaysaa safaricom aa u tegaysaa kadib waxaa leedahay war kun iyo shan boqol baan haystaa hala iga qaado telefoonkan halisiiya kee waa rabtaa waxaa lisiiya telefoonka neon ultra iyo neon smart mid kee fiican kana fiican ka labadaba fiican yihiin qaado kan haye markii daqiiqada kadib waxaa arkaysa laba saac kadib oo video call orday oo waxaad leedahay war maxaa batuulo batuulo batuulo batuulo batuulo kuma ogeene telefoon noocane maxay maanta lambarkan maxay tahay war maxay doonaysa batuulo war video maxay tahay war batuulo ilaan tooshilihii ayay ka guurtay oo telefoon casri ayay la soo baxdo waaba ayadana dhoola cadaynayso waaba ayadana la kari laayahay haye maxaa ku diidaa ogow haddana markaa horumarisba kun iyo shan boqol aad bixiso haddana waxaad ku bixinaysaa saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood ayaad bixinaysaa lacagtaasi taasi ayaa fursad markaas kuu siinaysa in si tartiib tartiib adigoo jabi degan aad iskaga bixiso dhegeysa haddii aad fursadan helin ogow waxaa macnaheedu tahay inaad telefoon haysato laakiin haddii aad telefoon haysanin waxaad diiradda saartaa sida telefoonkan aad u heli lahayd qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulalipa mudhoogo mudhoogo dhegeysa idaacadda star f m sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaan kulmi doona idimka eebe waan ka reelgelinaa dhegeystayaasha inkastoo saaka qaadka telefoonada aan siinin waan ka xumahay inkastoo aan doonaya in laba iyo saddex dhegeysta afar dhegeysta aan dhegeysto aan aan maqlo aragtida fikirkooda ee dhanka saaka barnaamijka ku saabsaneed inaan dhegeysano laakiin ma suurtagelayso oo ma dhaceyso saaxiibadan waan ka reelgelinaya saaxiibyaal intana dhegeysatay wayna dhegeysatay inta wax gar- inta wax qaadatay way qaadatay inta wax maqashay way maqashay taasi ayaa muhiim noo ah dhegeystayaal laakiin aan xoojina reerka sidii aan reer wanaagsan dadka ay ku helaan reer barakaysan reer barakadiisa fadligiisa iyo karaamadiisa iyo dulqaadkiisa wato dhammaan reeraha allah ka dhiga dhegeystayaal meel walba joogta wareeraha yur qoysaska u duceeya qoysaska dhibaato ayaa ka taagan dhegeystayaal oo burbur qoys burbur ayaa hadda markaas qoyska kusoo badanaya bal sidii qoysaska lagu isku celin lahaa sidii qoysaska loogu dirnixi lahaa sidii qoysaska jacjac loo dhihi lahaa bal falkeeda ha la galo ninkana waxaan leeyahay dulqaad yeelo gabarey adigana dulqaad yeelo ninow adigana samar iyo dulqaad dulqaadi iyo ixtiraam iyo qadarinteeda yeelo adigana sidoo kale gabar iyo ixtiraamkeeda qadarinteeda sharafteeda iyo qiimeynteeda adigana yeelo isku dulqaata oo isku samra wax walba waa laga baxayaa oo adigana caruurtaada mar ku helin doono ay arki doonta caruurtaada ku shaqeynaya wax walba ku gaasinaya heer sare war dulqaad ha la muujiyo oo ha laisku samro furitaan waa lagu soo daalay oo gabdho badan ayaa halkan la tataagan oo faraha mar walba cidiyaha xitaa cidiyaha sakiin iyo wembe wixii loo yaqaano ama nailkata wixii cidiyaha la iskaga jira xitaa iskagama jiraan stress keliya ilkihii ay eber kaga dheen cidiyaha say ilkaha cidiyaha ugu jirjarayeen kamaba gaaraanba waa gabar ilaan stress buuq isla ninka sidoo kale isagana howshaa hala yareeyo nabadgelyo berito kulmi doonaan saaxiib iyaal